bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alcaqiidaة اlwaasiطiya lisheekh اlislaam ibni teymiya raximah اllah waxaan ka soo hadalnay wii sifaadka ilaahay subxaanaه watacaala uu isku sifeeyey ee nafyi iyo ihbaat u dhexeeyey wixii qur'aanku uu tilmaamay ayaan ka soo baxnay sheekhu markii ugu dambeysay waxa uu yidhi wahada albaabu baabkan fii kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa kaiirun mid fara badan weeyaano wahadalbaabu baabkan kaiirun mid badan weeyaan fii kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa ku badan waman tadabbara alqur'aana qur'aanka qofkii ku tadabburo daaliban isagoo dalbaayo lilhudaa hanuunkii hanuun isagoo dalbaayo tabayana lahu waa u caddaanaya ariiqulxaqi xaqa dariiqiisa u caddaanaya yacnii ruuxa qur-aanka ku tadabburo isagoo weliba xaq dalbaayo oo hanuun ka rabo xaq waa u caddaanaya taasna marka waxaa ku tusaayo yacnii qur-aanka marka la rabo in laga faa'iidaysto inay tahay in lagu tadabburo qasadka qofka uu u baranayana ama waxa uu raadinayana inay hanuun ay noqoto markaasuu qofka helayaa sida ilaahay uu yidhi waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha lamaca almuxsiniin iyo sida ilaahay subxaanahu watacaala suuratu qaafba uu ugu tilmaamay ina fii dalika ladikraa liman kaana lahu qalbun aw alqa asamca wahuwa shahiid yacnii waana qofku waxyiga waa maaddadii hanuunka maxalka hanuunka uu ku dhacayana waa qalbiga qofkana wuxuu uga baahan yahay baxi iyo qasad fiican marka haddii baxi hanuunka la baaro meeshii saxda ayd laga baaro qur-aanka iyo sunnada laga baaro isla markaana qasad saxiixa loo baaro qofka xaqa waa ka gaaraya waana ka helaya taasaa marka sheekh uu halkaas ka tilmaamay faslun fasunnatu tufasiru اlqur'aana watubayinuhu halkaas marka qur-aankiibuu ka soo hadlay sunnadiina qur-aanka miyay ka fog tahayna waa maya intii qur-aanku siduu uga hadlay ayay sii fasirtay waxna ku sii dartay weliba markaasuu waxa uu yidhi fasunnatu sunnada tufasiru lqur'aana qur'aanka ayay fasiraysaa watubayinuhu wayna caddaynaysaa watadullu calayhi wayna tusaysaa qur-aankay tusaysaa wa tucabbiru canhu qur'aanka xaggiisayna ka cabbiraysaa oo waxa qur'aanka ulajeeddadii aayadda loo soo dejiyey sunnada ka cabbiraysaa wamaa wasafa rasuulu rasuulka wuxuu ku sifeeyey sala allahu calayh waali wasalama bihi maagaba rabbahu rabbigii uu ku sifeeyey casa wajalla min alaxaadiidi asixaaxi axaadiidta saxiixana ah allatii taas oo talaqaahaa ahlulmacrifati allatii taas oo talaqaahaa ay ku qaateen ahlulmacrifati dadka macrifada u saaxiibka ah bilqabuuli aqbalitaan ay kula kulmeen oo ay ku qaateen wajaba aliimaanu bihaa in la rumeeyo ayaa waajibaya kadaalika sidaadaas oo kale sheekhu wuxuu yidhi sunnada dowrkeeda ayuu sheegay oo wuxuu yidhi sunnada qur-aankay fasiraysaa wayna caddaynaysaa waa sidaas uu u yidhi oo ilaahay wuxuu leeyahay waanzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nusila ilayhim dikrigii iyo qur-aankii baan soo dejinnay si aad dadka ugu caddayso wixii loo soo dejiyey imaamu shaafici kitaabkiisa arrisaala la yidhaahdana meelaha ugu horreeyo wuxuu aad iyo aad uga hadlay habka ay sunnada u bayaaniso qur-aanka habab badan bay u bayaanisaa mar waxaa dhici karta shayga asagoo mujmala in la sheego oo sunnada ay yacnii kala dhigdhigto shaygan mujmal asagoo ah hadduu soo arooro adiga si aad u samayso ma taqaanin oo qowluhu tacaala wa aqiimu salaata oo kale salaadda ooga amar si duuduuba laysku amray waaye laakiin meeqa salaadan tukanaynaa wakhtigeen tukanaynaa salaad kasta waa meeqa ragco sunnadaa waxaas ka hadashay marka sidaa waa u bayaanisaa sunnada waxaa kale u bayaanisaa qur-aanku inuu si yacnii caam ah oo wax u sheego oo sunnada ulajeeddada laga leeyahay inay khaas tahay sunnada ay takhsiisiso marka qur-aankii shaygii qur'aaniga ahaa in sunnada ay takhsiisiso waxaa kaley noqonaysaa sunnada yacnii shaygii mutlaqo layska sii daayey sunnada inay qeyd u samayso oy xirto isaga dhan wahaakada nacam markana taasna mabaaxifteeda usuulka iyo iskale laakiin qofka in la ogaado dowrka sunnada waxa ay tahay inay waxyi kale ay tahay oo nebiga sal ll ly slam waxa uu yidhi alaa wa innii uutiitu alkitaaba wa midlahu macahu aniga waxaa la isiiyey kitaabka iyo wax kaloo lamida kitaabka maciisa wax kale oo kitaabka lamid ah ayaa kitaabka maciisa la ila siiyey oo marka waxaa lamidkaa waa maxaa sunnada nebiga sal ll slam xadiid kale wuxuu ahaa nebiga sal ll slam uu yidhi laa ulfiyanna axada minkum mid idinka idinka mida yaanan arkin ama yaanan arkin mid yacnii muttaki'un calaa ariikatihi oo yacnii sariirtiisa ku dangiigo ya'tiihi اlamru min amrii waxaa u imaanaya amar amarkayga ka mid oo sunnadeyda ka mid ah fayaquulu markaasu wuxuu dhahayaa maa wajadnaahu fii kitaabi اllaahi akhadnaah wixii aan qur-aanka ku aragna waa qaadanaynaa wamaa laa taraknaahu wixii qur-aanka aanan ku arkinna waa ka tegaynaa ruux saasoo kale u dhaqma yaanan arkin buu yidhi walidaalika taasi marka way dhacday oo dad badanoo hadda waxaa jira yacnii dhahaayo xujiyada sunnada inkiro ayaa jiro oo iyagu dhahayo qur-aanka keliya wax laga qaato sunnadan marka lama fahmi karo waxa ay tahay ama waxay tahay ma la dhahaayo qur'aaniyiinaa la dhahaa dadka noocaasoo kale ah laakiin waxa qur'aaniyiin loogu bixiyey maaha inay qur-aanka ay qabsadeene waxaa weeyaan qur-aankay inkireen waay macnaheedu maxaa yeele qur-aanka xujiyatu sunna qur-aankuu ku yaallaa wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu rasuulku wuxuu idinla yimaada qaata wuxuu idinka reeba ka taga nebigana sunnada waxaa loogu soo deji jiray sida qur-aanka loogu soo dejiye oo kale oo xadiidkii yacla bnu umaya ayaa waxaan damcay ee aan aad u jeclaa buu yidhi in aan arko nebiga oo waxay ku soo degayo nin baa yimid markaasu wuxuu yidhi yaa rasuul allah nin maxaad leedahay qof xaj xarman ama muxrim ah oo isagu markaas jubbad iyo barafuun iyo ismariyeyoo jubbadna wato markaasuu waxa uu yidhi intuu nebiga aamusay cabbaar ayaa dhidid uu dhididay isaga dhan oo yacnii kulayl ou qabtay sidii waxyiga qur-aanka markuu ku soo degaayo lagu arki jiray markaasuu wuxuu yidhi aawo ninkii i weydiinaayey ninkii baa marka uu nebigu ugu jawaabay sala allahu calayh ali wasalam alqi canka aljubba jubbada iska rid oo iska tuur diibka iyo barafuunkana iska dhaq buu yidhi ka qubayso hadalkaas qur-aan ma aha waa sunno sunnada marka waxaa loogu soo deji jiray sida loogu soo dejiyo ee qur-aanka oo kale nacam xadiidkii kale ninka shahiidka ee isagoo jihaadka ku jira dhinto oon cabsanaynin ee jannada ma gelayaa oo ma dembigiisa ma la dhaafayaa nacam buu yidhi ha cabaaru iska aamusay nebiga markii dambe ayaa waxau yidhi in la dayn daynta ma aha maxaa yeeley jibriil baa ii yimid oo ii sheegay yidhi in la dayn qur-aan ma aha waa sunno waaye marka sida qur-aanka u soo dego ayaa sunnada nebigana ay u soo degi jirtay sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka sunnadu marka waxay leedahay marka waxyaabahaas oo dhan bay leedahay qur'aan qoladan marka sida qadariyada loo yidhi kownhum ay qadarka inkiraana qadariye loogu bixiyey kuwaanna qur'aaniyiin waxaa loogu bixiyey kownuhum yunkiruuna alqur'aan ee ma ahan inay qur-aanka sugaayaan ma ahan macnaheedu maxaa yeele qur-aanka isagaa wuxuu tilmaamay sunnada in laga amar qaato cabdullaahi bin mascuud baa wuxuu yidhi haweenkii ayuu wuxuu yidhi lacana allaahu annaamisaat waalmutanamisaat xadiid buu sheegay markaasaa haween baa waxay tihi maxaad u lacnadaysaa markaasuu wuxuu yidhi maa lii laa alcanu maxaa aniga igu dhacayoonan u lacnadaynin qof ilaahay lacnaday markaasay tihi aawe qur-aankii baan akhriyeyay tihi kor iyo hoos mana aanan ku arkin yacnii naamisaadka haweenka yacnii meeshaas baararka xiiro iyadoo la lacnadaayo qur-aanka kuma aana aragay tihi markaasuu yidhi waa ku jirtaa qur-aanka adaan fahmin buu yidhi markaasu wuxuu soo qaatay qowluhu tacaala wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wa qaala rasuulu lah sal ly slam lacana allahu annaamisaat walmutanamisaat wax kastoo nebigu uu yidhi wax ilaahay xarrimay oo kale wixii nebigu xarimo alla a xarrimay wixii nebiga uu yacnii amrana ilaahay baa amray marka sunnadu mansiladaasay taagan tahay a'immaduna aaday uga hadlaan mabaaxidtooda caqadigana waa ku daraan wayna kaga warramaan nacam marka waxaa aad ugu dheeraaday alxuja fii bayaani اlmaxaja saaxibu اlxuja fii bayaani اlmaxaja qawaamu sunna abulqaasim ataymi ayb aaduu ugu dheeraaday wuxuuna ka hadlay aahaar aad u fara badan buu keenay ayb aahaartaas marka uu keenay waxaa ka mid ahaa uu sheegay kitaabkiisa alxuja fii bayaani اlmaxaja bisanadihi ilaa cuثmaana bni saciid addaarimi ayaa wuxuu yidhi cuثmaan baabu tawqiiri axaadiidi rasuuli lah sal ا ly slam axaadiidta rasuulka oo la weyneeyey u baab yahay iyo inaan lagu caaridin qiyaas iyo wax lamida markaasuu sanadkiisa ayuu soo kaxeeyey ilaa abi raafic ana nebiya sal ly slam qaal nebigu waxa uu yidhi laa acrifanna maa balaga axadakum canii xadiiثu min xadiiثii qad amartu fiihi ow nahaytu wahuwa mubtaki'un calىa ariikatihi fayaquulu laa xaajata lii bihi hada alqur'aanu maa wajadnaa fiihi tabacnaah yaanan arkin qof dheragsan sariirtiisa jiifo oo uu u imaanayo xadiidkayga oo dhahaayo wax danoonka leeyahay male kitaabkii qur-aankii baana dhex yaallo maa wajadnaa fiihi tabacnaahu wixi aan kitaabka ka helna waa raacaynaa wamaa lam najid fiihi lam nattabichu waxaanan qur-aanka aanan ku arkinna ma raacayna sidaa ayaanan arkin buu yidhi daarimi sidoo kale waxa uu yidhi xadiidkii wuxuu keenay uutiitu lqur'aana wamilahu macahu markaasuu wuxuu yidhi uutiitu lqur'aana wa uutiitu milahu min assunan ayaa loo jeedaa allatii lam yandiqi alqur'aanu binafsihi sunnooyinka qur'aanku uunan ku dhawaaqin ayb iyo wamaa hiya mufasiratun iyo waxay fasirayso sunnada liiraadati اllaahi tacaala bihi ayna u fasirayso ulajeedka ilaahay ka leeyahay markaasuu axaadiidtiibuu daraf ka mida uu sheegay ee waxaa ka mid ahaa waxyaabihii uu soo qaatay wuxuu sheegay can abi nadra qaala abuu nadra wuxuu yidhi kunnaa cinda cimraana bni xusayn ayaan ag joognay cimraan fajacala yuxadiunaa waa noo xadiiaayo xadiidka nebigu noo sheegaayey faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi xadinaa can kitaab illaah xadiidka naga daaya qur-aanka nooga sheekay buu faqadiba cimraanu cimraan waa carooday faqaala waxau yidhi innaka axmaqu doqon baa tahay buu yidhi adiga dakara allaahu zakaata fii kitaabihi ilaahay sakada kitaabkiisuu ku sheegay fa ayna fii mi'atayni hamsa khamsatu daraahim xaggay qur-aanka uga jirtaa laba boqoloo dirham shanaa laga bixinaa qur-aanka intay uga jirtaa buu yidhi dakara allaahu salaata fii kitaabihi salaaduu ilaahay kitaabka ku sheegay fa ayna duhru arbacun aawo duhurku afar ragca inuu yahay walcasru arbacun aawo buu yidhi marka qofkii yidhaah sunnada waa ka maarmaya see u tukanayaa marka waa yahay naam maalinna shan ragca muu tukanayaa maalinna hal ragca muu tukanaya muxuu samaynayaa ayb xataa ataa cala asalawaati dakara allaahu dawaafa ilaahay dawaafkau sheegay fii kitaabihi fa ayna bilbeyti sabcan toddoba mar in kacbada la dawaafo qur-aanka intay uga jirtaa wa bisafaa walmarwati sabcan safii marwa toddoba in la socdaa intay uga jirtaa inamaa yuxkii ee nacam ayb inamaa yuxkamu maa hunaaka wayufasiruhu waxaa lagu xukumaa ama inamaa yaxkumu maa hunaaka wayufasiruhu sunna waxaa waxaa xukumo oo fasira sunnada xadiidkii cumar bni اlkhadaab buu sheegay cumar baa wuxuu yidhi saya'tii unaasun dad baa idiin imaan doono yujaadiluunakum bishubuhaati اlqur'aan waxay idinkula doodayaan qur'aanka fakhuduuhum bisunan qur'aanka macaanidiisa aayadaha waxaa dhici karta inay mujmal yihiin oo macaani fara badan qur-aanku markaa ay aayaddu ixtimaali karto macnihii saxiixaasee loo ogaana marka fakhuduuhum bisunan dadkaas sunnada ku qabta ayuu yidhi fa inna asxaaba sunani aclamu bikitaab illaah maxaa yeele dadka sunnada nebiga yaqaanaa ku aqoon badan kitaabka ilaahay aayado la dareeriye yacni waxaa weeyaan waxa ugu horreeya oo yacnii sunnada nebiga xujiyadeeda diido khawaarijta ugu horraysay ibnu xajar fatxulbaariya siduu ku sheegay walidaalika ayagu waxma rajminaynin khawaarijtii hore rajmiga waa inkireen waa diideen maxaa ile qur-aanka kuma jiray dhaheen ilaahay azaaniyatu wazaanii fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda zaaniga boqol karbaasha lagu dhufta uu yidhi laakiin dhagaxa laga badiyo ilaahay ma sheeginay dhaheen sidaa darteed marka waa diideen rajmiga ee sidoo kale markay caaisha haweentii ku tiri markay haweentii ku tiri mucaado ahayd maa baalu ixdaanaa taqdii asawma walaa taqdi asalaa midaan marka xayd ku dhaco soonka maxay usoo qallaynay salaadda u qallay weyse markaasu waxay tihi caaisha axaruuriyatun anti adiga khawaarij miyaa tahay bay tihi sababka marka ibnu xajar wuxuu leeyahay waxay ahayd khawaarijtu kitaabka dalaaladiisa keliya unbay rabaan sunnada ma rabaan walidaalika yacnii marka waxaa weeyaan wax fara badan badan marka saasay saasay uga dhacayaanoo gafaf iyo khaladaan marka wuxuu yidhi cumar bnu اlkhadaab fakhuduuhum bisunan sunnooyinka ku qabta marka fa ina dadka sunnada yacnii dadkeeda ayaa waxay ku aqoon badan yihiin iyagaa yacnii qur-aanka ku aqoon badan aclamu bikitaab illaahi waxaa kaloo keena saciid ibnu jubayr ayaa xadiid wariyey markaasuu wuxuu yidhi nin reer kuufa abaa wuxuu yidhi ina allaha yaquulu kada wakada xadiid buu sheegay aayadou ka hor keenay dad saas yeela waa jiraan xadiid buu sheegay markaasu wuxuu yidhi laakiin ilaahay sidaa iyo sidaan buu dhahayahay faqadiba saciidun saciid waa carooday qadaban shadiidan wa qaala waxau yidhi alaa araaka tucaaridu axaadiida rasuuli illahi sal ll ly slam bikitaabi illahi caza wajalla warsow kuuma jeedo inaad axaadiidta rasuulka uga hor imaanaysid ilaahay hadalkiisa kaana rasuulullahi sal ly salam aclama bikitaabillaahi minka rasuulka ilaahay kitaabkiisa waa kaaga aqoon badnaa yidhi adiga marka dadka axaadiid marka loo sheego qur-aanka saan u dhahaa qur-aankaana weynay ku leeyihin ee dayib qur-aankan nebiga ma soo gaarin miya isaga qur-aankan ma cusub yahay nebiga miyaanu aqoonin isagana marka w sidaan loogu jawaabo marka ina rasuulalahi kaana rasuulu llahi sal ll ly slam aclama bikitaabi illaahi minka rasuulku waa kaaga aqoon badnaa kitaabka ilaahay axaadiidtii rasuulkana dee saxiixeeda iyo daciifkeeda in la kala bartay u baahan tahay kuwa saxiixee nebiga ka sugnaaday weeyaan kuwa la qaato ee iyaga laftirkooda fahamkoodana dadkii nebigu uu ammaanay inay sida fiican wax u fahmeen ee asxaabu rasuulillaahi fahamkoodao kale in la qaataa la rabaa oo xadiidka aadan ka fahmin waxay asxaabta aynan ka fahmin ilaa iyagii baa soo naqliyey lafdigiisii macnihiisiina ayagaan ka qaadanayna aayadaha qur-aanka kadaalika ayagaan na baray oo laga qaatay sida lafdigeeda loogu aaminay macaanideedana in lagu aamino ee ruuxa maahan inuu intou aayad iska soo qabsado marka la yidhaahdo ibnu cabbaas sidaan buu leeyahay ibnu mascuud sidaan buu laakiin aayaddan ku fasiray maaha inuu yidhahdo maxaa iga gala aniga ibnu cabbaas aayadda waan u jeedaa inuu yidhaahdo maaha aayadda waxaasoo kale waxay iska noqonaya iska dardasho oo yacnii aan cilmi ku dhisnayn ayb daarimi wuxuu sidoo kale keenay qowlka yaxya bnu abi kaiir الsunaة qaaضiyaة calى الqur'an walaysa اlqur'aanu biqaadin calى الsunة sunnada iyada ayaa waxay xukumaysaa qur-aanka ee qur'aanku ma ahan mid xukumaayo sunnadii sababta maxay tahay macnaheedu fasira marka yacni wuxuu yidhi ana الsunaةa tufasiru الqur'an sunnada qur'aanka iyadaa xukunta marka la leeyahy muraadka aayadda qur'aanka sunnadaa sheegto oo way fasiraysaa iyada laakiin qur-aanku sunnada ma fasirayo sida qaalibka ee badan waa sida qaalibka qur-aankii waa mujmal sunnadii baa fasirayso laakiin sunnadii wax fasiri lahay iyada qur-aankii ma fasiraayo macnaha marka tanna waa taas salafku waxay ahaa jireen markay u caddaato sunnada ra'yigooda waa ka tegi jireen qawaamu sunna waxuu keenay awsaaci imaamu alawsaaci raximahullah oo a'immatu ahli shaam ka mid ahaa wuxuu yidhi man ragiba can anbaa'i اnubuwati yacni axaadiid الnabiy salى اllahu عalيyه ali wasalam faqad taqaطacat min bayni yadayhi asbaabu اlhudaa qofkii warka nebiga ka tago axaadiidta rasuulka qofka ka tago asbaabtii hanuunka waa ka go'day ninkaas qofkii axaadiidta rasuulka ka tagoo naco ama ka jeesto oo ka gaabiyo asbaabtii hanuunka lagu hanuuni lahaa way ka go'day walaqiya xujatan xujana waa yacni wuu la kulmay walaqiya xujata fitnatihi fitnadiisa uu ku dhex jiro xujadeedana waa la kulmay watilka ablaqu shuruuri fi lquluubi cuquubatan quluubta waxa lagu ciqaabana taasaa ugu xeel dheer adiga hanuunkii inay kalaaad kala go'daan yaa ugu daran marka ma kula tahay qadaayaadka waaweyn marka nin inuu qur-aanka iskala soo bixi karo marka oo aayaddan halkaan dhig aayaddan halkaan dhig aayaddan halkaan dhig yacnii maxaa ka imaanaya tafsiir khaldan baa ka imaanayo waxaase ka sii xun tafsiirkaas khaldan haddii inta axkaam lagu saleeyo oo haddana wax lagu sii sameeyan khaladka marka khaladba khalad khaladba khalad buu ku sii dhiibayaa haddii uu kaa wareero sababkii hanuunka hadduu kaa dhumo ayb caqiidada saxiixa ee ahluxadiidka haystaanna waxay ku timid waxa ay isku waafaqsan yihinoo kitaabkai sunnada ah oo can dariiqi naqli ay ku qaateen marka calaa kullin yacnii sunnadu marka waxaa weeyaan waa tashriic yani saas oo kale ah saasuu marka sheekha aayadihii kadib sunnadu ayuu la yimid marka ahlukalaamka laakiin maxay sameeyaan ahlulkalaamka fiiri waxay sameeyaan sunnadii nebiga waa kala qaybiyeen waxay yidhaahdeen qaybna caqiido lagama qaato qaybna waa laga qaataa oo waxay yidhaahdeen wixii mutawaatir ah oo dad badan ay wariyeen oo dad badan ka sii wariyeen oo dad badan ka sii wariyeen haa caqiidadii waa laga qaadan karaa laakiin wixii aan mutawaatir ahayn oo laba qof ama saddex qof ay soo warisay maalan xadiidka waxaa nebiga ka maqlay abubakar iyo cumar oo kale keliya waxay leeyihin maadaama laba ay warisay ama hal qof uu wariyey caqiido lagama qaadanayo maxaa yeele inuu gafaa iska dhici karto qofkaas axaadiidta nebigana dabcan saan ogsoonnahay aaxaaday u badan tahay axaadiid aaxaad ayay u badan tahay meeshaas marka waxay ku faaruqeen axaadiidta rasuulka boqolkiiba siddeetan meeshaasay uga tageen oo waxay yidhaahdeen baab caqiido marka laga hadlaayo xadiisul aaxaad yaa naloo soo dhoweynay xadiidka la deliishanaayo waa inay toddobaatan nin werisaa toddobaatan kale ka werisaa siddeetan lixdan axaadiid sidaas oo kale ah soo ma fahmi haddaanu mutawaatir ahayn may caqiido lagama qaadanayo ayb kii mutawaatirka ahaana waa sii kala qaybiyeen mutawaatirka waxay yidhaahdeen haddii laga fahmi karo hadduu caqliga ka hor yimaado mutawaatirka iyo caqligii hadday iska hor yimaadaan caqliga hal hormariyey waa qaacidada asaasu taqdiiska uu ku dhigay ninka la yidhaha ibnu khaiib الrayi khaiib yani fakhr raazi ou yidhi hadday iska hor yimaadaan caqliga iyo naqliga afar ixtimaal labadooda in la wada qaato suurtagal ma aha laba iska hor timid in la qaato yidhi labadooda in la wada tuuro suurtagal maaha haddii la qaato marka wuxuu yidhi naqliga oo axaadiidtan mutawaatirka ama aayadaha la qaato waxaa ka dhalanaya in lagu yidhaha aayadaha iyo axaadiidta maxaad ku fahamtay qur-aankii caqligii baan ku fahmay de shaygii asalka ahaa ee caqliga ahaa haddii laga tegey kanna waa meesha waa ka baxaaya ile adi waxaan inay aayad tahay caqligaa ku fahamtay haddaad tiri caqliga ha laga hor maro de caqligii baad meesha ku baabi'isa isagana ku burburiso maxaa soo haray marka in caqliga la hormariyo marka haddii caqli iyo naqli iska hor yimaadaan caqliga aan hormarin soo waa fahamtay ma marka meeshaas marka maxaa ka soo baxaayo sunnadii haddii qaybna la yidhi waa aaxaad laga tegey qayb kalena haddii caqliga ay ka hor timaado caqliga ha laga hormariyo la yidhi qaybtii soo hartay yaraydna ta'wiil lagu dhuftay oo la yidhi wakullu nasin awhama tashbiiha awilhu ow fawidhu warun tansiiha sida jawharatu tawxiidka uu dhigaayo laqaani ibraahim laqaani nas kasta oo adiga ku moodsii kara tashbiih awilhu ta'wiili ow fawidhu ama waxaa tiraa waxaan macnahooda iyo meelay u socdaan lamaba yaqaan iska dheh wa run tansiihan tansiihna dalab nusuustii marka maxaa ka soo haray marka qaybna majaaz iyo ta'wiilay ku dhammaatay qayb aaxaaday ku tagtay qaybna waxay ku tagtay taqdiimu اlcaqli cala naqli bay ku tagtay walidaalika wax ay haayaan male nimanka marka mutakalimiinta ah sidaa darteed hadaa kutubtooda soo qaado aayad iyo xadiid ku arki maysid maanta dhan wuxuu ku leeyahay iclam ana alxukma alcaqliya yanqasimu ilaa alaaati aqsaamin xukunka caqligaa saddex u qaybsamaa ilaa mustaxiilin yani wuxuu ku leeyahay mustaxiil iyo jaa'is iyo waajib ayuu u kala baxaa hadhow ilahay intaasa u waajibta intaasaa ka mustaxiila aayad male xadiidna ma leh hanuunkii marka meeshaasaa laga goobay caqiidadan laakiin waa khilaafsan tahay aayaduu soo hormariyey uma axaadiidtii uu dabageliy farqiga u dhaxeeyana jawharatu tawxiid iyo waasiliyo kaas inta ugu yarood wax ku fahmi kartid marka waa kaas waxaan caqaa'idu sabcada la yidhaha dhan waa isku mid bad-ulamaaliga iyo jawharatu tawxiidka iyo umulbaraahiinka iyo waxaanoo dhan yacni waxaa weeyaan waa un qaabkaas fa sunnatu sunnadii tufasiru lqur'aana bay fasiraysaa wa tubayinuhu way caddaynaysaa watadullu calayhi way tusaysaa wa tucabiru canhu xaggeeday ka cabiraysaa qur-aanka xaggiisa ayay wax ka cabiraysaa wmaa wasafa rasuulu sala اllahu calayh waalihi wasalam wixii nebiga uu ku sifeeyey bihi maagaba rabbahu rabbigii uu ku sifeeyey casa wajalla min alaxaadiidi axaadiidta ah asixaaxi axaadiidta sixaaxana ah ama yacnii xaggooda oo ugaga sifeeyey allatii taas oo talaqaaha ahlulmacrifati dadka aqoonta leh ay ku qaateen bilqabuuli aqbalitaan hee wajaba aliimaanu bihaa in la rumeeyaa waajibayo kadalika sidaadaas oo kale sheekhu marka wuxuu yidhi wixii nebiga uu rasuulka alla ku sifeeyey ee min alaxaadiidi asixaaxi buu ku yidhi maxaa ku baxayna axaadiidta daciifka ah axaadiid daciifa loo qabsan maayo maxaa yeele nebigii kama sugnaaninba kuwaas ma ogtahay oo jaanibka waxaa raajixa inayna nebiga ka sugnaanin allatii talaqaaha ahlu lmacrifati bilqabuulna maxay tahay dadka macrifada u leh xadiidka rasuulkana ay aqbaleen oo axaadiidta rasuulka dadka yaqaana ay aqbaleen sida imaam albukhaari oo kale imaam muslim oo kale abu daawuudkii oo kale imaam abu daawuud tirmidi nasaa-i ibnu maaja ibnu khusayma a'immada xadiidka lagu yaqaano inay aqbaleen maxaa lagu garanaa dawaawiintooday ku qoreen bukhaari wuxuu dhigayaa kitaabu tawxiid mawaadiicdan uu dhigayaa marka muslim kadaalika meelo badan buu kaga soo qaadanaya qadarkii iyo meelo badan abu daawuud sidoo kale kitaabu sunna ayuu baaba ayuu kitaab ka dhigtay wixii marka caqaa'ida halkaasuu ku qoray sifaadkii iyo kulli meeshaasuu ku qoraya ibnu maajaha kadalika kitaabu sunauba ka bilaabayaa asaga wahaakadaa kutubtii sunnada ibnu khusayme kitaabu tawxiid buu leeyahay dadkii macrifada u lahaa sunnada nebigana ay aqbaleen oo ay qabsadeen marka maaha ma loo daba joogaayo marka qofaan aqoonin axaadiidta rasuulka mutakalimiintiina waxay leeyahy daadan mandiqii falsafo baranin caqiido kama hadli kartid ee ahlu sunnadiina waxay leeyihiin ahluxadiidka war haddaadan xadiidka aqoonin caqiido maba fahamsanid labadooda marka yaa toosan xadiidka rasuulka ninaan aqoonin caqiido ma yaqaano sababtoo ah caqiidadaani nebigay nooga timid nin marka falsafi mandiq bartay oon xadiidkii aqoonin xiriir lama leh nebiga sal alla ly slam laakiin ninkan xiriirow nebiga la leeyahay calayhi salaatu wasalaam wajaba aliimaanu bihaa marka wuxuu sidaas oo kale in la rumeeyo ayaa waajib ah milu milu qowlihi sala اllahu calayh ali wasalam oo kale qowlkii rasuulka oo kale sala اllahu calayh ali wasalam xadiidkiiba hadda kuu taxayaa marka yanzilu rabbunaa ilaa samaaءi اddunya kula leylati xiina yabqa uluثu leyli اlaakhiri yanzilu rabbunaa rabbigeen waa soo degayaa ilaa samaa'i dunyaa buu u soo degaa samada dhow kulla leylatin habeen kasto xiina markii yabqaa ou baaqi noqdo haro xiina markii yabqaa ou baaqi noqdo uluثu leyli اlaakhiri uluuleyl habeenka saddex dalooloo daloolka dambe fayaquulu wuxuu dhahayaa man yadcuunii yaa i baryayo faastajiiba lahu aan ajiibe man yas'alunii yaa i su'aalayo wax i weydiisanayo fa ucdiyahu aan siiye man yastakfirunii yaa dembi dhaaf i weydiisanayo fa akfira lahu aan u dhaafe muttafaqun calayhi xadiidka marka bukhaariiyo muslim baa soo saareen axaadiidta nusuulkan ilaa kow iyo toban saxaabi amase ka badan ayaa nebiga ka warisay calayhi salaatu wassalaam xadiidna saxiixa oo soo aroorayoo yanzilu amruhu dhahaayana ma laha yanzilu malaa'ikatuhuna ma leh sooma kasin yanzilu yacnii malakunna ma leh kulligood yanzilu rabbunaa rabbigeen baa soo degi buuri riwaayadka qaar waxay ku timid yahbatu rabbunaa rabbigeen wuu soo hoobanayaa soo degaya saasay ku kala timid nusuulkanna nusuul iyo soo degid ilaahay u laa'iqa waay oo aan tashbiih ka ilaalinayno hadalka marka saasuu ku cad yahay riwaaya imaam maalig laga wariyo waxaa jirta ay amruhu dhahayso riwaayadaasna waxaa weeyaan ninka ka warinaya xabiib ibnu abi xabiibaa la yidhaahdaa waxayna isku waafaqeen culamaau ulxadiid qaadibatan inuu yacnii kadaab u ahaa oo beenaalo u ahaa isagaana la gooni noqday marka riwaayada laga soo wariyo waa saas imaamu maalig ogow axaadiiu nusuulna imaamu daara qutni kitaabu ka alif layraa kitaabu nusuul halkaasuu ku ururiyey wixii riwaayaad ah oo ku soo arooray yani nusuulka ilaahay soo degidda ilaahay subxana wa tacaala ayb dadka marka ahlu mutakalimiinta ama caqiidada faasidka qaba iyagu waa waxay aad ugu dadaalaan mar walba si ay u gadaan baatilkooda inay dadka fool cibaaraadka sunnada inay fool xumeeyaan oo maalan markaa tiraa ilaahay waa soo degaa habeenku saddex dalooloo dalool markuu ka haro iyagu waxay dhahayaan kuwaan waxay dhahaan ilaahay baa soo dheelmado ilaahay baa soo dheelmado saasay leeyihiin uu leeyahay hadde dadka afkaaga warka aad ku tiraahdo adaa uun yidhi ma ahane qofka uma dhihin adiga laakiin ninkii intii nebiga yidhi yidhi waxaan u malaynaya inuus wax dembiya lahayn intii nebiga yidhi ninkii yidhi yanzilu rabbunaa nebiga wuxuu rabbigeen waa soo degaa habeenka markuu saddex dalool oo dalool ka aha ishkaalna laguma keeni karo in la yidhaahdo ee qoladan markay ulusuleyl joogto qolo kalena maalinay joogaan ilaahay marka dhowr marmoo soo kala degdega haddii taa la yidhaha waxaan leenahay waxaa weeyaan habeenka iyo maalinta ilaahay maba ku socotaba isagana wuxuuna awoodaa ilaahay inuu ulusuleyl usoo dego isagaana yaqaano siduu usoo dego wixii marka intaas sii dhaafsiisan qofku haddii uu galo wuxuu noqonayaa inuu yacni marka waxyaabahan oo kale marka haybiyaadka inuu ku ku halis ku galaa dhici karto waxa soo degaayana inuunan malag ahayn waxaa ku tusaya man yadcuunii yaa aniga ibaryaayo man yadcuunii yaa ibaryaayo faastajiiba lahu an ajiibe malag ma dhihi karaa man yadcuunii waa maya man yas'alunii fa ucطiyahu yaa aniga wax i weydiisanaya aan siiye man yastakfirunii dembi dhaaf yaa i weydiisanaya faakfira lahu marka malag kama suurtoodo amarka ilaahayna habeen i maalinuu soo degaaba kaasoo wakhti kuma qaydna in wakhti lagu qaydaa ma aha sheekhulislaamna kitaabuu ka alifay ninkii nusuulka rabo inuu wax ka fahmo risaalo kitaabuu ka alifay ku dhex jirto majmuuculfataawaha oo la yidhaha sharxu xadiidi nusuul qise marka waxaa jirta iyadana halkaan in laga baraarujiyo u baahan ibnu batuuta ninka la yidhaha ibnu batuutata raxaal ninka taariikhyahanka ahay oo maqhribiga ahay oo rixlada rixlada alifay ayaa wuxuu yidhi waxaan soo galay dimashqa waxaan arkay taariikhdu marka intaa intaa ahayd ibnu taymiya waxaan arkay ka soo degaayo mimbarka wa huwa yaquulu isagoo dhahaya in allaha yanzilu ka nusuuli haada ilaahay baa soo dega saan aniga usoo degaayo kale usoo degaa hadalkaasuu faafiye marka laba arrinba marka uga jawaabayna waxay tahay tan koowaad ibnu batuuta culammadu way haystaan isaga laftirkiisa dayaanadiisaa la haystaa diintiisa iyo cadaaladiisa laftirkeeda culammada in badanoo ka mid a yacnii marka la akhriyo taari yacnii dadka dambe wax ka qoray taariikhdiisa iyo ama taariikhda culammada wax ka qoro way ka hadlaan qaar badan baa kadib iyo wax noocaas ku tuuray hase ahaatee taas xataa haddii uu ka nabadgalo shayga uunan ka nabadgelaynin baa waxay tahay taariikhda ibnu batuuta uu dimashik galayoo uu sheegay ibnu taymiya xabsiguu ku jiray marka nin xabsi ku jira sow mimbar uga qudbeeyey marka waayahay nin xabsi ku jiro xiran waxaa la rabaa marka sida uu mimbar inta u yimid oo dadka ugu qudbeeyey soo ma fahmin midda kale ibnu taymiya manaasib oo khadaabo iyo fataawo iyo maba qabaninba wax dowla hadda uu qabto khadaabaduna mansab dowli ah buu ahaayo dowlaa magacaabi jirtay saad ogsoontihin ayb marka taariikhdaas marka ibnu batuuta uu sheegayeen wax jira ma aha wax ka tarjuma ibnu taymiyana waxaa ugu weyn kitaabka isaga uu qoray bal kitaabka uu qoray hala fiiriyo haddii ay ku taallo ilaahay saana usoo degaa iyo saas usoo degaa bal hadday ku taallo hala ayb tamhiilka iyo tashbiiha isagaaba diidaaya wa qowlihi salى اllahu عalيyه ali waslm wa milu qowlihi salى اllahu عalيyه ali waslm oo kale lallaahu alle ashaddu mid daraan badan weeyaan faraxan xagga farxadda bitowbati cabdihi ou ku farxo addoonkiisa usoo laabashadiisa addoonkii day almu'mini mu'minka ahaa attaa'ibi addoonkii day attaa'ibi towbad keenaaya min axadikum mid kaga farax badan weeyaan midkiin mid kaga farxad badan weeyaan biraaxilatihi ay u soo noqotay raaxiladiisa marka ay usoo laabatay muttafaqun calayh yacnii ilaahay subxaana watacaala xagga farxadda waa kaga farxad badan yahay markuu addoonkiisa u toobad keenayo midkiin oo daabaddiisii ay ka dhuntay oo biyihiisii iyo baadkiisii ay u saaran tahay sida uu ilaahay ugu soo sida uu ugu farxo markay usoo laabato sidaasi ka daran ilaahay baa wuxuu ugu farxaa addoonkiisa marka uu toobad keeno usoo laabto maxaa laga qaadanayaa marka sifatulfarx in ilaahay uu farxo farxaddeenna iyo midda ilaahay laysa ka midlii shay-un qaacidadaas weligaa hayso marka farax aad maqasho keenna oo kale ha ku miisaamin maxaa yeelay laysa ka midlihi shay-un wax ilaahay lamida ma jiraan marka markaan leenahay ilaahay waa farxa farxad isaga laa'iq u aho farxa isaga u cunanto oo annaga teennoo kale aan ahayn saasoo ah marka macnaha meesha ku jira xadiidkan marka sifatulfarax ayuu marka uu tilmaamay marka shaekhulislaam wuxuu leeyahy raximah اllahu tacaala xadiidkii hore marka taasaa ku timid faraxuna wuxuu tusayaa jacayl ilaahay oo towbada uu jecel yahay idilfaraxu innamaa yakuunu bixusuuli اlmaxbuub faraxu muxuu ku yimaadaana wax la jecel yahay ayuu ku yimaadaa markaasuu yidhi wahada alxadiidu mustafiidun can اnabiy sal ll slam fi saxiixayn xadiidkan waa xadiid mustafiid ah oo saxiixaynka ku sugan min hayri wajhin weliba hal wej ka badan buu ku yimid min xadiidi ibni mascuud wa abi hurayra wa anas waa kaas abi mascuudaa werinaayo abu hurayraa werinaayo anas baa werinaayo wa qowlihi sala اllahu calayh ali wasalama iyo nebiga qowlkiisa oo kale yadxaku اllaahu ilaahay waa ku qoslayaa ilaa rajulayni laba nin yaqtulu axaduhumaa midkood ou dilayo alaakharu yaqtulu ou dilayo axaduhumaa midkood alaakhara ka kale kilaahumaa labadoodana yadkhulu اljanna jannada ayuu ou gelayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku qoslaa laba nin oo midkood midka kale uu dilaayo labaduna jannada ay gelayo yacnii mid baa midka kale dilayo waxaa weeyaan marka gaal buu ahaa kan wax dilaayo nin mu'minuu dilayaa marka uu jihaadka ku dilaa kii mu'minkaa ilaahay shahaadow siinaya jannaduu gelaya ou gelinayaa kii kale ee asagu marka yacnii gaalka ahaa wuu towbad keenayaa ilaahay buu usoo laabanayaa mu'min buu noqonayaa isagiina marka waxaa iimaan buu ku dhimanayaa ama waxaaba lagu dilayaa ilaahay jidkiisa labadoodii marka jannadii ayaa marka ay gelayaan taas marka ilaahay arrintaa waa ku qoslaya marka yacnii inuu raalli ka yahay tusaysaa iyo arrintaa iyad yani nacam labada inuu raalli ka yahay nacam wuxuu leeyahy marka daxigu marka axaadiid fara badan baa ku soo aroortay oo isaga laftirkeeda yani aad u fara badan tisciiniyada shaekhulislaam sida uu ku tilmaamayo ayb waana sifo ilaahay subxaana wa tacaala ammaan iyo kamaal u ah ayb sidaa darteeda marka ilaahay subxaanaه wa tacaala naam ou xadiidkan marka iyo axaadiid kaleba ay ugu sugnaatay xadiidkana bukhaari muslim baa warinaya meeshaan marka waxaa in la baraarujiye u baahan qaar waxaa jiro daxigan awilay mutakalimiinta oo waxay yidhaahdaan carabtu waxay dhahaan daxika الzarcu daxika الzarcu yacnii marka uu beertu ay cagaarato oo ay si fiican u baxdo oo kale ay soo udgeyso oo kale oo ay cagaarato ayaa waxaa la yidhaha beertii ama zaricii waa waa qoslaysaa yacnii waa aaday u qurux badan tahay yaa laga wadaa marka min hada albaab waayay dheheen tanna daxika zarci oo kale marka ta'wiilka noocaasoo kale a'immadii imaam axmed iyo hayruhumba waa diidi jireen wax jiroo nusuusta ilaahay lagu keenana ma aha qofkii yacnii waxa uu uga cararayo xadiidkan mid ka daran uuna ku dhacaa maxaa yeele waxuu ka cararaa ilaahay inuu qasar u nisbeeyo maxaa yeele isagoo diidayo inuu bani aadam ku shabaho muxuu ku dhacaa marka inuu zarci ilaahay ku shabaho soo ma fahmi marka taasuu ku dhacaya waa xun tahay marka waxaa kaloo shayga labaad oon baraarujinayna waxay tahay bayhaqi baa wuxuu alasmaa sifaat kusoo guurinayaa imaamu اlkhaطaabi inuu yidhi qaala albukhaariyu imaamu اlbukhaari waxa uu yidhi daxiga inuu awilay oo uu yidhi bimacnaa yacnii waa raalli noqdaa oo kale uu ku awilay uu ku ta'wiiliyey marka waxay ku leeyiin waa kaas imaamu اlbukhaari baa wax awilay ayb marka taa iyada jawaabteeda waxay tahay imaamu اlbukhaari kutubtiisa la yaqaano ee saxiixa hadda ugu weyn yahay iyo hayruhumba waa laga waayey ta'wiilkaas walidaalika xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay waa baxfiyey nuskha fatxulbaa nusakha bukhaariga ee weliba riwaayada lagu nisbeeyo la yidhi riwaayat riwaayat alfarabri maxamed ibnu yuusuf farabri riwaayadiisa waayaa la yidhi in allaale inta nuskho oo farabri waa baarnay buu yidhi waa ka waayey bukhaari oo daxiga ta'wiiliyey waa laga waayey marka khaaabi iyo bukhaarina hadda ummadaa u dhexaysa khaaabi iyo bukhaari isma soo gaarin walidaalika marka waxay u baahan taha imaa in sanad looga wariyey imaamu اlbukhaari imaa kitaabkiisa in laga keeno haddaan kitaabkiisina lagu haynin sanadna aan bukhaari looga warinin ma loo nisbeey karo ninkii u nisbeeyey waxaa daba taallo daliilkeeda keen qaala alkhaaabiyu qaala اlbukhaariyu ma soconaysa de khaaabi bukhaari dad badan baa udhexeeya qaala alkhaaabiyu qaala اlbukhaariyu ma soconaysa imaa sanadkii in lagu soo kaxeeyo lagu okay oo isticmaalo markaas la baaro haddaan sanad la hayninna kitaabkii in la helo yadxak اllaahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala wuu qoslayaa ilaa rajulayni laba nin xaggooda yaqtulu axaduhumaa midkood ou dilayo alaakhara ka kale kilaahumaa labadoodaba yadkhulu اljannata jannada ou gelaayo muttafaqun calayh sifatu daxik marka ilaahay inuu leeyahay marka wa qowlihi salى اllahu alayh wali wasalama qowlkii nebiga uu yidhi oo kale wamilu qowlihi sal l slam cajiba rabbunaa rabbigeen wuxuu la yaabay min qunuudi cibaadihi addoommadiisa quusashadooda wa qurbi khiyarihi iyo doorintiisa oo xaalka uu bedelo oo xaal fiican uu u bedelo dhowaanshadeeda yanduru waa idin fiirinayaa ilaykum xaggiinna u eegayaa asiliina xaal aatiin idinkoo ciriiri ku jiran qaniiqiina quustay fayadallu nacam xaal aatiin yacnii kuwa quustay fayadallu ilaahay wuxuu ahaanaya yadxaku inuu qoslayo yaclamu wuxuu og yahay anna farajakum farajkiinnu qariibun inuu soouu soo dhow yahay xadiiun xasanun waa xadiid xasan xadiidkan marka ibnu kaiir tafsiirkiisa lafdi yani xadiidka yanii lafdigan ibnu kaiira ku keenay cajiba rabbuna kitaabkiisa tafsiirka iyo albidaaya wanihaaya iyo meelahaas uu keenay waxaan u malaynayaa qowluhu tacaala markuu fasiraayo waxay ahayd am xasibtum an tadkhuluu اljannata walamaa yaأtikum mahalu aladiina khalow min qablikum masathum اlba'saaءu wاldaraa'u wazulziluu xataa yaquula arasuulu wاladiina aamanuu macahu mataa nasru اllahi alaa ina nasr اllahi qariib meelahaasuu ku sheegaa albidaaya wanihaayana waa ku keena laakiin imaam axmed ibnu maajah waxay ku wariyeen ayaga daxika rabbuna meesha cajiba daxika bay ku wariyeen ayaga ibnu kaiirna lafdiga cajiba ayuu keenay sida sheekhan uu keenay sheekhulislaam laakiin sifatu اlcajab sifada yaabidda ah ilaahay uu leeyahay waxay ku timid qur-aankay ku timid oo qur-aankay ku soo aroortay ee qowluhu tacaala bal cajibtu wayaskharuun qiraa'ada ibnu caami qiraa'ada yani xamza qiraa'atu xamza waxaa weeyaan bal cajibtu wayaskharuun waa godayaa ta'da marka bal cajibtu waan la yaabay waa yaabay صفة الcajab marka aayaddaa loo deliishanaya bal cajibtu wayaskharuun waa qiraa'a mutawaatira qiraa'ada ay ku timi waa qur'aan waay lagu cibaadaysanaayo salaadna lagu tukado xadiidkuna waa kan lafdigan hadduu amaa riwaayada axmed ibnu maaja iyada daxi ka rabbuna weliba riwaayo kale waxay ku daraysaa marka inuu leeyahay aburasiin ayaa nebiga wuxuu ku yidhi awayadxaku rabbu yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ilaahay ma qoslaa buu markaasuu wuxuu yidhi nacam rasuulka haabuu waa qoslaa ilaahay markaasuu wuxuu yidhi lan nacdima min rabbin yadxaku khayran rabbi oo shay wanaagsan oo khayra ku qoslaayo khayr ka waaymaynuu yidhi marka saxaabiga ilaah yacnii waxa fiican ku qosla khayr maba ka waaynaynu yacni sifaadka ilaahay fiiri qofku haddii uu barto sida ay iimaankiisa u anfacayso ee qofku yacni maanta dhan haddii nafyi uu ku nool yahay dhibaatada marka daxigu mowdic mowdiciisa munaasib ku ah marka sifatu kamaal weeya wa qowlihi cajiba rabbunaa rabbigeen wuu la yaabay min qunuudi cibaadihi addoommadiisa quusashadooda wa qurbi khiyarihi iyo yacnii isbeddelkiisa dhowaanshadeeda yacni isbeddelka dhowaanshadiisa waa maxay abaaray ku jiraan nabadgelyo daraa iska haysato waa quusteen ilaahayna wuxuu og yahay farajkooda inuu berri ama berri dambayo annaga ma ogin laha waa la gacantaa la taagtay marka ilaahayna wuxuu og yahay farajku inuu soo dhow yahay marka alla waa qoslayaa subxaana wa tacaala ayb yanduru ilaykum waa idin eegaya xaggiina u eegaya aziliina idinkoo markaa ciriiri ku jiro qanidiina quustay aziliina min alazli yacnii idinkoo quustay idinkoo ciriiri ku jiro qaniiina idinkoo yacnii markaa quustay fayadallu wuxuu ahaanaya yadxaku inuu qoslayo yaclamu uu og yahay anna farajakum farajkiinu qariibun inuu dhow yahay xadiidun xasan wa qowlihi marka axaadiidtan nebiga weliba meel fagaarow dadka uga sheegi jiray yacnii marka la weydiiyey waa ka jawaabi jiray marka axaadiidta sifaadka yaan dadka loo sheegin haddii kale waa yacnii waa mutashaabihaad wax saxiixa ma aha haddii laakiin wej oo tashbiih keenayo kale loogu sheego waa dhici karta inay dhibaato keentay taasoo kale ma fiican wa qowlihi wamilu qowlihi sala allahu alayh waali wasalam oo kale laa tazaalu aa'ifatu min laa tazaalu jahannamu laa tazaalu jahannamu jahannamo zuuli mayso yulqaa fiiha in lagu ridaayo dhexdeeda wahiya taquulu iyaduna ay leedahay hal min masiidin ziyaado hal min masiidin ay hal ziyaado ma jirta hal masiidun masiid ziyaado ma jirta yacni ay leedahay xataa sidaa bay ahaanaysaa oo dhahaysaa xataa intii yadaca rabulcizati rabulcizo ou saaro fiihaa jahannamo dhexdeeda rijlahu lugtiisa ou saaro wa fii riwaayatin calayha jahannamo korkeeda qadamahu gomadiisa ou saaro fayanzawii markaa waxaa isku soo aruuraya bacduhaa qaarkeed ilaa bacdin qaarka kaleu kusoo aruurayaa waa isku imaanaysaa marka فتquل waxay dhahaysaa qad qad bay leedahay qad qad igu filan igu filan xasbi xasbi muتafaq عalayhi xadiidkan marka sheekh wuxuu sugayaa صifaة الqadم ilaahay inuu qadم leeyahay gomad ama rijli lug inuu leeyahay ayb oo waxaa caddaynaya marka rijlahu عalayhaa qadamahu mutakalimiinta waxay dhaheen rijlahu waxaa laga wadaa daa'ifatahu waa la isticmaalaaye waxay leeyihiin rijlan min jaraadin shaygaa iyo waxaa yacnii meeshaas waxaa ku degay rijlun min jaraadin qayb ayax aha ku degtay daa'ifo oo min aljaraad rijlun bimacnaa daa'ifa laga wado ee waxaa la leeyahy waxaas man nusuustii bay macno tiraysaayo maxaa ilaahay oo isugu idaafeeyey waayahay marka waxaan bay daa'ifo tahay oo ma waxay tahay marka ilaahay daa'ifadiisii miyuu naarta ku ridaaya idaafadu ilaa waxay keenaysaa badanaa tashriif haddii marka rijlahu la yidhaha fa xataa yadaca rabulcizati ilaa uu saaro fiihaa jahannamo dhexdeeda rijlahu daa'ifatahu kooxdiisa kooxdiisa muxuu u naarayaa marka waxaa kaloo diidayso calayha qadamahu riwaayada dhehaysa qadam iyo rijli labada waa soo aroortay axaadiid saxiixay ku soo aroortay marka haddii tan xataa loo yeelila midda dambaa diidayso fayanzawi bacduhaa ilaa bacdin fataquulu qad qad muttafaqun calayhi ihbaatu اlqadami warijli lilaahi tacaala صifa khabariya waayo ahlu sunnadu ay sugaan cala alwajhi laa'iqi biاllaahi tacaala bay ku sugaan hal min masiidinta ay leedahayna ziyaaday rabtahay waa alab calaa wajhi alab qad qadna macnaheeda xasbi xasbi igu filan igu filan wa qowlihi wamilu qowlihi salى اllahu عalayh wali wasalam oo kale yaquulu اllahu tacaala ilaahay wuxuu dhahayaa yaa aadamu aadamow fayaquulu wuxuu dhahayaa aadam labayka wasacdayka ku ajiibay oo ku ajiibay fayunaadii bisawtin fayunaadii alla waa dhawaaqayaa bisawtin cod bou ku dhawaaqayaa bisawtin cod bou ku dhawaaqayaa fayunaadii baa ku filanba maxaa yeeley niddo iyo sawd isma faaruqaan horaan uga hadalnay bisawtin laakiin waa ta'kiid waayo in allaha alle ya'muruka wuxuu ku farayaa an tukhrija inaad bixiso min duriyatika duriyadaada xaggooda aad ka saarto bacan goosin ama yacnii qayb ila naari aad u bixiso muttafaqun calayhi duriyadaada inaad qayb naarta aad u bixiso ayuu ilaahay ku farayaa muttafaqun calayhi ayb waxaa laga qaadanayaa marka sifatu sawt ilaahay marka inuu sawd uu leeyahay sawdka ilaahayna hadda makhluuq sawdkiisma shabaho inuunan shabbahayni waxaa ku tusaaya adiga haddaad hadasho hadalkaaga cidoo wax u dhibi karaa iskee laakiin ilaahay markuu waxyiga ku hadlaayo malaa'igtaa dhacayso malaa'igta ayaa dhacaysaba walaa tanfacu shafaacatu cindahu ilaa liman adina lahu xataa idaa fusica can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum qaaluu alxaqa wahuwa alcaliyu اlkabiir malaa'igta waa la dhacaya oo markaas markay soo kacaanay waxay leeyihin rabbigiin muxuu yidhi ilaahay muxuu ku hadlayo uu yidhi markaasay waxay dhahayaan khayr buu sheegay ilaahay subxana wa tacaala adiga codkaaga muxuu gariirin karaa gurigan xataa derbe tiirkaas yacni xataa gariir yar maku samay kara laakiin ilaahay sawdkiisu sawtulbashar oo kale ma ahan imaamu albukhaarina meeshaasuu sugay khalqu afcaalilcibaadka sawd aan sawtulbashar aan shabbahaynin mutakalimiintuna waxay leeyihin ilaahay waa hadlaa laakiin sawd iyo xaraf ma aha ilaahay hadalkiisa fayunaadii bisawtin marka sawdka axaadiid badan baa ku soo aroortay bukhaari uu warinaayo xadiidka raqamkiisu uu yahay waaye kitaabu tafsiirna waa ku keenay imaamu albukhaari raximah اllah wa qowlihi salى اllahu عalayh ali wasalam maa minkum maa minkum idinkamaa minkum idinka idinkama mid ahaan min axadin axad ee axadun axad idinka idinka mida ma jiro ilaa sayukallimuhu waxaa la hadli doono rabbuhu rabbigii ayaa la hadli doono laysa baynahu laysa xaal ounan ahayn baynahu isaga iyo wa baynahu rabbigii dhexdooda turjumaanun mid afceliyo oo u kala afceliyo o u kala terjumo iyadoon terjumaan aan u dhexaynin sayukallimuhu rabbuhu rabbi inuu hadlo marka ayaa laga qaadanaya hadalkiisana la maqlaayo sababtoo ah haddii adiga ou kula hadlaayo ilaahay haddaan ilaahay warkiisa la maqlin de adiga maxaa hadalka uu kula hadlaayo sidoo macno u yeelana marka waa in la maqlaayo ilaahay warkiisa sayukallimuhu rabbuhu macno labaadna waa ku jiraaye ilaahay marku doono inuu hadlo oo yacnii qof walbaa ilaahay markuu doonou la hadlaa qiyaamaha marka la tago ee hadalkan oo ilaahay uu leeyahy maa minkum min axadin ilaa sayukallimuhu rabbuhu maahan ilaahay inuu hadda dadka la hadlaayo ma aha qiyaamo marka la tago waay marka uu dadka halhal ula hadlaayo gaaladana ilaahay wuxuu kula hadlayaa hadalka uu la hadlaayo waa hadal oo tawbiiq iyo yacnii waxaa weeyaan iyo haydaarin iyo yacnii su-aal lagu adkeeyo waayo mu'miniintuna hadal oo waxaa weeyaan naxariiseed buu ilaahay kula hadlay walidaalika aayadaha ilaahay uu dhahaya walaa yukallimuhum ullaahu yowma alqiyaamati waxaa weeyaan kalaam naxariiseed waa ilaahay kulama hadlay wa qowlihi sala allahu calayh ali wasalama oo kale fii ruqyati almariidi midka jiran ruqyadiisa kan jiran tufta uu nebiga markuu qof jiran soo booqanayo tufta uu ku tufaayo rabbanaa yaa rabbanaa rabbigannow allaahu alla alladii kii weyaan alladii kii fi samaa'i samada yacnii korkeeda ahaa taqadasa smuka ayb ama rabbanaa yaa rabbanaa rabbigannow allaahu yaa allaahu ilaahu alladii allihii fi samaa'i samada yacnii korkeeda ahaayo taqadasa smuka magacaagii baa yacnii dahirsanaaday oo ceeb ka hufnaaday amruka amarkaaga fi samaa'i buu ahaaday waalardi iyo dhulka fiiri markuu ilaahay tilmaamayana muxuu yidhi allaahu aladii fi samaa amarka ilaahayna maxaa layidhi amruka fi samaa'i waalardi amarkaaga kor iyo hoosba dhul iyo cerba amarkaaga waaye wuu jiraa amaa allah subxaanah wa tacaala isaga aaway koruu jiraa ilahay rabbana allaahu ama rabbunaa haddaad tirahdana waa loo yeeli karaa mxuu idin idin shaqla allaahu aladii fi الsamaa taqadasa smuka amruka amarkaagu fi الsamaa'i buu ahaaday waalardi kamaa sida raxmatuka naxariistaadaba fi samaa'i samada ay u ahaatay ile naxariista samaduu ilaahay ka soo xukumaayo ijcal yaal raxmataka naxariistaada fi lardi dhulka yaal kamaa raxmatuka naxariistaada fi samaa'i siday u tahay ijcal ilaahu yaal raxmataka naxariistaada fil ardi yaal ikfir lanaa ilaahu noo dhaaf xuubanaa annaga dembigeenna wa khadaayaanaa gafafyaalkeenna anta adiga ilaahu rabu ayibiina dadka wan wanaagsan rabbigoodaa tahay anzil ilaahu deji raxmata naxariis min raxmatika naxariistaada ka mida wa shifaaan caafimaad min shifaa'ika caafimaadkaaga ah calaa haada alwajaci xanuunkan korkiisa yeel fayabra ha rayste fayabra marka waxaa weeyaan waa fayabra ha rayste xadiiث xasan weeyaan rawaahu abu daawuud abu daawuud owariyi wغayruhu iyo غayrkii xadiidku marka waxau u keensaday shaykhu اlislaam sifaة اlculuwi ilaahay inuu kor jiro aayadihii qur'aankiiba hore kugu sheegay axaadiidtii waa tan wa qowlihi wamiثlu qowlihi salى اllahu عalayh waalih wasalama alaa ta'manuunii miyaydnan i aaminaynin idinku waana aniguna wa ana aniguna amiinu man aan ahay ruux kii ou aaminay fi الsamaa'i wa ana aniguna amiinu man axad yacnii kii uu soo aaminay aan ahay fi samaa'i samada ahaaday axadka samada jiro midkii uu soo aaminay anigoo ah miyaydnan idinka i aaminaynin waxay ku timid marka ninkii yacnii dulkhuwaysarata tamiimi la dhihi jiray nebigaa haniimo qaybiyey haniimadii markuu qaybiyey ou qaybshay ayaa wuxuu yidhi ittaqi illaaha rasuulka ilaahiba wuxuu ku yidhi ilaahay ka cabso cadaalad ka samay ama wuxuu yidhi riwaayadka qaar say leeyihiin ina haadihi qismatun maa cudila fiiha qismadaani ama qaybtaani waa qayb aan loo cadaalad samaynin oo cadaaladda looga fogaaday markaasuu nebigu wuxuu yidhi miyaydnan idinka i aaminaynin ilaaha samada jirana isagoo uu i aaminay ilaahay baa waxyigiisa igu aaminay idinkana ma i aaminaysaan miyaa marka wa ana amiinu man fi samaa'i nebiga marka waxaa soo ammaanaystay allah samada jira marka ilahay inuu kor jiro xadiidu صaxiixu weeyaan xadiidkan bukhaari muslimba way wariyeen oo bukhaari afar kun saddex boqol konton iyo koob uu ku wariyey muslimna kun lixdan iyo afar wa qowlihi sala اllahu calayh wali wasalam midlu qowlihi waalcarshu carshiga fowqa almaa'i buu ahaaday biyaha korkooda aayadda qur-aanka suuratu huud maxay ahayd wa kaana carshuhu cala almaa wallaahu allana fowqa alcarshi carshiga korkiisa u ahaaday wa huwa allana yaclamu waa ogyahay maabuu alla ogyahay antum idinku calayhi maaga korkiisa aad tihiin waxa aad ku sugan tihiinna ilaahay waa ka warqabaayo waa ogyahay alla kor ayuu ahaada carshigu ka sarreeyaa waana ogyahay waxa aad idinku ku sugan tihiin xadiidun xasan weeyaan rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey wahayruhu iyo hayrkii abu daawuud afar kun toddoba boqol labaatan iyo saddex buu ku wariyey xadiidkan waxaa la yidhaha xadiidul awcaal xadiidul awcaal ayaa layidhaha a'imo badan way saxiix yeeleen ibnu khusayme uu ka mid yahay oo kitaabkiisa wuxuu ku soo saaray kitaabu tawxiid kitaabu tawxiidna wuxuu ku keenay waxa uu ku soo saaraya inay saxiix noqdaan yuu shardistay marka idan cindahu waa ka saxiix rag badan oo a'immada ka midana way saxiix yeeleen qaar culammada ka midana dacfi waxbay ku sheegaan nacam abu daawuudna waa ka isaga marka uu soo saaray xadiisul awcaal baa marka ayaa loo yaqaanaa kan wa qowli marka masaladu laakiin kan keliya deliil uma ahe axaadiid fara badan baa deliil u ah oo qaarna kuu sheegay qaarna waa kuwan wqowlihi wamilu qowlihi salى اllahu عalayh wali waslama uu yidhi liljaariyati gabadhii uu ku yidhi ayna allah aaway alle xadiidka waxaa laga qaadanayaa marka ilaahay meesha uu jira in laisweydii karo ayna bilafdi ayn weliba laysku weydii karo laakiin mutakalimiintu waxay yidhaahdaan in allaha tacaala munazahun can اlayniyati ilaahay ayn ba waaba ka nasahan yahay kuleeyahay waa ka nasahan yahay war ilaahay ma idinkaa uga qiiro badan rasuulka calayh الsalaatu wasalaam rasuulkii baa ayn allah dhahayo afkiisu ay soo mareen idinka miyaa marka ilaahay uga qiiro badan rasuulkii uu soo diray sala allahu calayh wali wasalam marka ilaahay ayniye kama nasahan ayn allah haddii nebigu uyi bacd annaas baa waxay yidhaahdaan xadiidkan waa daciif ee muslim buu xadiidka ku sugan yahay saxiixu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo saaray a'immadii wax daciifiye ma hayno qaar baa waxay yidhahdeen may lafdi waxaa soo arooray yacnii tashhadiina ama ka markhaati kacaysaa ilaahay subxaana wa tacaala marka ayn allah waa shaaday yidhahdeen de shaad saas maa xadiidka uu ku noqona marka xadiidku hadduu lafdi kale ku soo arooray iyo kan ku soo arooro shuduudku wuxuu u baahan yahay yacnii ikhtilaaf iyo yacnii qof hiqaa oo khilaafay dad ka badan ama ninka owleysan wa marka xadiidkani shaad ma aha waa xadiid saxiixa fii maa naclamuna qabla alkowhari hadda wax daciifiyey oo muhiim ah ma hayno kowari iyo aqaafa xadiidkan yani daciif ku sheego aqaafna adda maba ahan yani ahal uma ahan xadiid iyo cilmi kowharina isago can cilmin isagoo wax aqoon u laho yani la ogyahay yacnii ninkii tatabuc ku sameeyey maqaalaadkiisa iyo wuu garan karaa calaa kullin xadiidkan akhraja alimaamu muslim fii saxiixihi muslim baa saxiixiisa ku soo saaray waana xujaystay weliba axaadiidta marka saxiixeynka ku taallana daciif ma aha saad ogsoontihi qaala waxau yidhi nebigu mana anaan ugu yaanahay qaalat anta rasuulullahi baa tahay rasuulka ilaahay qaala waxau yidhi actiqhaa iska xoray marka fa innahaa mu'minatun mu'minad weeyaan rawaahu muslim iimaankeeda marka wuxuu ku xukumay sidaan actiqhaa fa inahaa mu'mina rawaahu muslim qofka mu'minkaa marka caqiidada ma lagu imtixaani karaa hadday dan keento xugun hadduu ku xihan yahay waa la imtixaana maalan qofkii waxaa weyan islaamnimadiisii hore looma ogeyn xugun baana ku tacalluqo in la xoreeyaa la rabaa luquntan inay mu'mino tahay in kale lama oga si loo ogaada marka waa lagu imtixaani karaa islaamka wayna dhici jirta xilliga rasuulka sulxulxudaybiya kadib haweenka marka ka yimaado dhinaca gaalada ee mu'miniinta xaggooda yimaado ayaga in la celiyaa heshiiska ka mid maba ahayn markay yimaadaan marka waa tii la imtixaani jiray ilaahayna uu farayba famtaxinuuhunna allaahu aclamu waa ka sidaa ilaahay u yidhi biimaanihinna ee marka imtixaana ilaahay baa ku cilmi badan iimaankooda marka imtixaanku haddii sabab uu keenahaa laakiin qof iimaan lagu yaqaanay inxiraaf aan lagu aqoonin kale leyla nahaar aad taqaan inuu yacni mu'min iyo masaajid kula tukataan war hebelow kaale waxaas ka warran iyo mowqifkaaga kaas muxuu ka yahay iyo may taas iyadu hadiga selafka ma wa qowlihi sala allahu calayh waali wasalam uu yidhi afdalu liimaani halkaas marka culuwiga uga soo baxay maciyadiibuu halkan haddana halkan ka gelaya qur-aankii markuu ka hadlaayay muxuu soo sheegay culuwiga uma maciyada soo kama hadlay maciyadii waa soo sheegnay caam iyo khaasay u qaybsanayd waa kaama wa qowlihi sala allahu calayh waali wasalam uu yidhi afdalu liimaani iimaankan ugu fadli badan an taclama inaad ogaato weeyaan ana allaha alla macaka inuu la jirkaaga yahay xayumaa meel kastoo kunta aad ahaato xadiidun xasanun weeyaan kanna bayhaqal asmaa sifaaduu ku wariya abuu nucaymna fi lxilya wa qowlihi sala allahu calayh waali wasalam idaa qaama axadukum midkiin hadduu istaago ila salaati uu isu taago falaa yabsuq yaan u candhuuftufin qibala wejhii wejigiisa xaggiisa walaa can yamiinihi midigtiisana yaan u candhuuftufin walaakin can yasaarihi bidixdiisa ha u tufo ow taxta qadamihi ama gomadiisa hoosteeda muttafaqun calayhi maxaa yeeley fa ina rabbahu baynahu wa bayna alqibla xadiid kalaa sidaa dhahayo rabbigiis ayaa isaga iyo qiblada u dhaxeeyo dee ilaahay isagoo carshiga ka sarreeyo haddana baynaka wa bayna yacni alqibla uu noqon karaa wuxuu keeni doonaa dayaxaanba dayaxa isagoo hortaada ka muuqdo haddana kaa sarreeyaa soo maa dayaxa isagoo makhluuq ah soo intuu kaa hor isagoo hortaada ah dhanka qiblada kaa jiro haddana sooma sarreeyo marka culuwiga iyo ilaahay yacni agga yacni xaggaasoo jiraa iska hor imaan maayo waxaa kaloo la dhihi karaaba maciyadu waa maciyatu cilmin iyo maciyatu ta'yiid iyo nusra iyo hadday khaasada maciyadii khaaska ahayd ay tahay waa ka soo hadalnay masaa-isha noocaas oo kale ayb ibnu rajab baana xadiidkaas aad ugu kitaabkiisa fatxulbaariga bukhaariga uu ku sharxo ibnu rajab alxambali ayaa aad u sharxayo oo cibaaraadkii salafka iga keenaayo oo dhahayo yacni dad baa waxay ka fahmeen axaadiidtan qalad ka fahmay oo sidii salafka u fahamsanaayeen iyo waxbuu soo naqlinaya meesha haloo laabto wa qowlihi sala allahu calayh ali wasalam wamilu qowlihi sal l slam allahuma yaa allahu allow raba samaawaati sabci samaawaat toddobada sama rabbigeedu kan abuurayo wa rabalcarshi carshiga alcadiimi weynaa rabbigiiso rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenno wa rabba kulli shayin shay kastaa rabbigiiso faaliqa alxabbi xabadda midka dhambalayo wannawaa laftimireedka kan dhambalayo munzila tawraati towraadka soo dejiyo walinjiili injiil midka soo dejiyayo waalqur'aani soo dejiyayo acuudu bika ilaahu adaan ku magangelayaa min shari kulli dii sharin mid kastoo shar u saaxiiba dhammaantiis shartiisa anta adigu aakhidun aad tahay midkii ku dhegganoo hayo binaasiyatihi fooddiisa anta adigu alawalu baa tahay anta alawalu baa tahay kan hore falaysa qablaka falaysa ma ahaanin qablaka adiga hortaa shay shay ma ahaanin wa anta alaakhiru midka aakhirkoo dambaad tahay falaysa bacdaka shay-un wax adiga kaa dambeeya ma jiraan yacnii baaqi baad ahaanaysaa dadku markay wada baaba-aan adigu baaqi baad ahaanaysaa soo haraysaa wa anta adigu aldaahiru baa tahay kii sarreeyo falaysa fowqaka shay-un korkaaga ma ahaanin wax yacnii axad ma aha shay ma ahaanin wa anta albaatinu baa tahay midkii dhow falaysa ma ahaanin duunaka adiga sokadaa ama yacnii yacnii shay-un ma ahaanin wax adiga kaa dhow ma jiro oo dadka adiga ayaa yacnii wax kasta qofka adaa kaga dhowaansho badan iqdi ilaahu xugun canii aniga xaggayga addayna daynta ka gud iqdi gud canii xaggayga addayna ka gud waqninii ilaahu ihoodan sii min alfaqri faqri ilaahu iga deeq rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey xadiidkan marka isagana wuxuu tusayaa huwa alawal walaakhiru wاlظaahir wاlbaaطin isagana waaba soo sharaxnay horaan ku soo dhaafnay wqowlihi salى اllahu عalayh ali wasalam wamilu qowlihi lamaa rafaca asxaabahu aswaatahu bidikri lamaa markii rafaca maidiin qorayo lamaa rafaca markay kor yeeleen asxaabahu asxaabtiisa aswaatahum codadkooda bidikri dikriga ay ku kor yeeleen ayuha nnaas dadow arbicuu calaa anfusikum nafafyaalkiinna yacnii u naxariista oo u tura fainakum idinku laa tadcuuna baryi maysaan oo u yeehan maysaan asama ku dhagoola ah walaa qaa'iban mid maqanna u yeeri maysaan inamaa tadcuuna waxaad wacaysaan ood u yeehanaysaan samiican mid maqlid badan basiran arkid badan ina aladii midka tadcuunahu aad u yeehanaysaan aqrabu ilaa axadikum midkiin waa uga dhowaansho badan yahay min cunuqi raaxilatihi gaadiidkiisa luqunteeda gaadiidkiisa yacnii luquntiisa ilaahay baa gaadiidka u aad saaran tahay luquntiisa ilaahay baa kaaga dhowaansho badan waaka ilaahay dhahaya wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli اlwariid innagaa uga dhowaansho badan qofka xablulwariid qurbigan mufasiriinta ibnu jariir iطabari sidau soo wariyo mufasiriintii saxaabada ama taabiciinta ama taabicu taabiciin qurbigu laba macnay ku macneeyaan qurbi oo malaa'igta ah in loo jeedo wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli اlwariid taasoo kale malaa'igtay ku macnaynayaanay ku fasirayaan waxaana jira yacni waxaa weeyaan tafsiir salafka ka ansaxayna tafsiir salafkii ka ansaxay ama in qurbiga la yidhaahdo midka caamkaa ee khaaska loo kala qaybiyo qurbiga caamkaa marka waxaa weyan ilaahay dadkao dhan waa u dhow yahay oo bicilmihiiba u dhow yahay kii khaaska ahayna waxaa weeyaan waa u dhow yahayo ta'yiidkiisa iyo ugargaariddiisa ugu dhow yahay labadaa in loo kala macnayo laakiin in layska hor keeno dhowaanshada ilaahay iyo yacnii kownuhu cala alcarshi ma ahan dariiqada ee saxaabada iyo taabiciintu ma aha wqowlihi salى اllahu calayh wali wasalam inakum idinku satarawna rabbakum rabbigiin baad arki doontaan kamaa sida tarawna aad u arkaysaan alqamara dayaxa leylata اlbadri habeenka yacnii habeenka afariyo tobnaadka sida aad dayaxa u aragtaan ayaad u arki doontaan laa tudaammuuna la idinku cidhiirin maayo oo iscidhiirin maysaan fii ru'yatihi arkiddiisa yani dayaxan hadda markuu afariyo tobnaad yahay in la arkaa layskuma cidhiiriyo sooma sidaas oo kale ilahay u arki doonta ru'yada iyo ru'yada ayaa laysku shabahay ee waxaa la arkaaya dayaxa ilaahay maaha in laysku shabahay mas'alatu ru'yana horaan uga soo hadalna aragtida ilaahay subxana laa tudaamuunana waa la wariyeyoo yacnii laa yalxaqukum daymun fii ru'yatihi dulmi iyo dhibaato yacnii idin idinku dhici mayso aragtideeda ayb laa tudaamuuna fii ru'yatihi fain istadactum ee haddaad awoodaan anlaa tuqlabuu inaan la idinka qaalib noqonin calaa salaatin salaad inaan la idinkaga qaalib noqonin salaadaasoo qabla duluuci shamsi qoraxda intaynan soo bixin ah wa salaatin iyo salaad qabla quruubihaa qoraxda intaynan dhicin fafcaluu yeela oo sameeya haddaad aragtida rabbi rabtaan laba salaadood aad ugu dadaalo qoraxda intaynan soo bixin mid la tukado iyo mid qoraxda intaynan dhicin la tukado ku dadaalo waa salaada subax iyo salaada casiri labadaas aad ugu dadaalo ilaaliya marka ilaahay la arkaayo xadiidkan marka ibaatu ru'ya buu sugayaa wuxuuna ka mid yahay axaadiidka mutawaatirka ee nebiga ka tawaaturtay oo si mutawaatir uga soo aroortay xadiidkii wuxuu ahaa yani waxaan u jeedaa imaamu xaafid ibnu xajar qowlkiisii markuu tirinayo axaadiidta mutawaatirka wax ka mida uu sheegaayey mima tawaatara xadiidu man kadab waman banaa lilaahi beytan waxtasab ru'yaة shafaacaة wاlxawdu wamasxu khufayni wahadii bacdu wa ru'yatun marka waxay ka mid tahay kuxi tawaaturay waa mutawaatir mutakalimiinta saasoo ay tahay ma ogola ta'wiil iyo wax noocaasay ku dhufanayaan mutafaqu calayhi xadiidka bukhaariy muslim baa soo saareen bal hum bal hum wasaطun mau idinkugu xijinaya s waxaa ka horey ilaa amhaali haadihi اlaxaadiidi axaadiidtan tusaaleyaalkeeda allatii taas oo yukhbiru fiiha rasuulullahi rasuulka uu ka warramay sal ll ly slam can rabbihi rabbigiisa bimaa uu iga warramay yukhbiru bihi alla uu iskaga warramay isaga amhaalu haadihi alaxaadiid oo fara badan oo nebigu uu ka warramaayo wixii alla uu iskaga warramay faina alfirqata annaajiyata firqada badbaadayso ahla sunnati waljamacati ahlu sunnati waljamaca yu'minuuna bidalika way rumaynayaan kaas kamaa yu'minuuna say u rumaynayaan bimaa akhbara allaahu bihi wuxuu ilaahay iskaga warramay fii kitaabihi kitaabkiisa min hayri taxriifin waa ku celiyey sheekh iyagoon bedelin bedelaad la'aan walaa tacdiilin dafiraad la'aan oon la inkiraynin wamin hayri takyiifin iyadoon la qaabaynaynin qaabayn la'aan walaa tamhiilin iyadoon la suuraynaynin oon tusaale laga bixinaynin ayb marka waa kan marka ilaahay waa soo degaa saan u soo degoo kale ma dhahayaa marka sidan buu u tasriixinayaa u caddaynayaa marka halkan firqa naajiya ee ahlu sunnati waljamaca saanay rumaynayaan buu yidhi waxyaalay rasuulkiisa ay isku alla wuxuu isku tilmaamay nebigiisuna uu ku tilmaamay way sallimayaan waana rumaynayaan bal iyaga ahlu sunnadii hum iyagu wasadun weeyaan dhexdhexaad fii firaqi اlummati ummaddan firqooyinkeeda ayay dhexdhexaad ka yihiin kamaa sida ana alummata ummadduba hiya alwasadu ay dhexdhexaad u tahay bayna alumami ummadaha kale mas'aladan uu ka hadlayo mas'ale aad muhiim u ah waa fahamkeeda halkan markuu aayadihii soo dhammeeyey axaadiidtii dhammeeyey ayuu wuxuu ku leeyahay ahlu sunnaha firqooyinka kale waa u dhaxeeyaan wasad bay u yihiin sida ummaddaani ummadaha kale ay dhexdhexaad ugu tahay wakadalika jacalnaakum ummatan wasadan soo ilaahay ma dhihin waxaanu idinka yeelnay ummad dhexdhexaada dhexdhexaadkaas culammadu waxay ku fasireen bayna alghuluwi waاltafriid waxay u dhexeeyaan huluwiga kabadbadisa iyo gaboodfalka gaabinta ifraad iyo tafriid ayay u dhexeeyaan xaquna mar walba ninkan ordaayo iyo midkan ka gaabinayo u dhexeeyaa shaydaankuna dadka laba meeluu ka soo galaa meel waxay tahay qofkau nashaad iyo dadaal ka arko wuxuu leeyahay wad markaasu xariggii loogu talagalay inuu ku joogsadaba xagga kale u tallaabayo cibaadaadkii yacni intii la rabay ka badan waa ordaya qolana marka qolada iska caajiska badanna diintu waa musaamaxa tasaamux ayaa diinka ka buuxuu leeyahay marka in diinkii ilaahay laga gaabiyo marka xaquna waxaa weeyaan midkan iyo wuxuu u dhexeeyaa bayna alghaali waاljaafi marka wuxuu leeyahay ahlu sunnada firqooyinka kale dhexdhexaadi ay ka yihiin khawaarij iyo murji'a waa u dhexeeyaan dalaaladii murji'adana ma qabaan xadgudubkii khawaarijtana ma qabaan marka laga hadlayo masaa'ilu yacni masaa'ilul-iimaanka ama masaa'ilu murtakibi ilkabiiraha khawaarijtu yacni waa gaalaysiinayaan murji'adana waxay leeyiin dembi kasto qofka hadduu gala maxaa ka macnaa dhib ma laha mar hadduu mu'min yahay dhibaato ma leh saasay dhahayaan iimaankii marka waxaa weeyaan khawaarijtu daacaadkoo la sameeya dhan waayay leeyihin ninkii hal daaca ka taga waa ku iimaankii waa ka baxay waa ku gaaloobay murji'adiina waxay leeyihin maya iimaanku waa macrifo ilaahay in la owaado iyo qalbiga in ilaahay lagu ictiqaadiye iyo bis waayay leeyihin camalku iimaan ma aha wabittaali tasdiiq yacni iimaan ma aha say u kala dudweyn meelahaan ku sheegi doonnaa kale way u dhexeeyaan marka labadaa qolo qoladan kale iyagu marka waxaa weeyaan iyaguna qadariyada oo qadarka yacni ku talax tagtay amarka iyo nahyiga iyo waxay u dhaxeeyaan jabriyada nimankan ayaguna shareecadiiba ka tegey oo dhahaayo qofku wax allaala wuxuu ku sugan yahay qadar ilaahay waa dhib ma laha ilaahay buu adeecsan yahay ruuxa marba hadduu qadarku u hoggaansan yahay waa u dhexeeyaan ayakuna shiicada iyo khawaarijtay u dhexeeyaanoo masaa-isha saxaabada ku saabsan saxaabada waa waa caayeen shiicadu ahlubeyt yani xamdi ahlubeytkii ka badiyeen saxaabadiina waa gaalaysiiyeen khawaarijtuna calina waa yacnii ka tageen saxaabadii iyo wixii kalena way gaalaysiiyeen nawaasibtuna aalubeytka nebigay naceen waxay yacnii saxaabada intooda kale aan jecelnahay dheen waxaasoo dhan way u dhexeeyaan meel waxay ka taagan yihiin haakada waxaan ugu tegi doonnaa marka meelaheeda masaa-ishaasoo dhan marka wuxuu labow marka isku mihaaliyey ahlu sunnadu waxay u dhexeeyaan firaq sida ummaddu ay ugu dhexayso ummadaha ummadu ummaddu marka waxay tahay islaamka yaa wuxuu u dhexeeyaa diimaha kale yahuud iyo nasaaro yahuud nabi ciise maalan way caayeen waa zinow ku dhashay dheheen nasaarada nabi ciise waa ilaahay dheheen islaamka waa u dhexeeyaa marka oo waxaa weeyaan quluwigii nasaaradana waa ka dheeraaday ee jafaagii iyo goboodfalkii ay sameeyeen yahuudna waa ka dheeraado waxay yidhahdeen nebiyullaahi muusa addoon waaye ilaahay u nicme nebiyullaahi ciisa waa addoon ilaahay u nicmeeyey oo rasuul uu ka dhigay in huwa ilaa cabdun ancamnaa calayhi wajacalnaahu maalan libanii israa'iil intaas meel ugu dhaafa ilaah waayana ma dhihina ogow ayb marka saasay marka ugu dhexeeya ee marka la joogo yacnii masaa-isha nasqiga mas'alo yacnii haddaad fira yacnii ummadaha aada fiirisa yahuud iyo nasaaro ummadaha dhammaantood imaa quluwi imaa tafriid waa u dhexeeyaan marka islaamku u dhexeeyaa ahlu sunnaduna sidaasay firqooyinka kale ay ugu dhexeeyaan bal ee waxa uu yidhi hum iyagu wasadun weeyaan dhexdhexaad fii firaqi اlummati ummadda firqooyinkeeda ay dhexdhexaad ka yihiin kamaa sidii ana alummata ummaddu hiya alwasadu ay u taha bayna alumam ummadaha kale oo mar kale sheekhulislaam wuxuu yidhi ahlu sunnati waljamaaca fi lislaami ka ahli lislaami fii ahli lmilal ahlu sunnada firqooyinka kale waxay ka yihiin ahlu islaamka sida ay diimaha kale dadkooda ay ka yihiin oo kale jawaabu saxiixa iyo safadiyada iyo meelahaasoo warkaas yacnii sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullah oo ku sheegaa sidaas marka in la laasimo waayo marka walidaalika sidaasaadan ku nabadgelaynin marka nacam maxaa yeeley ninkii ahlu quluwigaa waxau rabaa quluwigiisa inaad yacni kula jirto oo quluwigaagaa diina inaad tiraahdo midka mufaridka ee yacnii midka tafriidka iyo gaboodfalka ku jirana waxuu rabaa adaa fiican inaad tidhaahdid marka waxaa weeyaan laakiin marka umuurta wasadka kuwanna waa ceebaynaya kuwanna waa ceebaynaya walidaalika ahlu sunnaha qoladan murji'adana khawaarij bay leedahay khawaarijtuna murji ay ku tilmaamayaan qolo walba xaggooda xaggooda maana xagga kale ku ceebaynayaan magacyadaasoo dhanna beri bay ka wada yihiin qofku marka inuu wasadiyada ku dadaalo wasadiyada macnaheedana waxay tahay waa manhajka caqiidadan sheekhulislaam uu ku tilmaamayo qofku marka hadduu caqiidadan ku dhego wasadiyadiibuu haystaa fahum iyagu wasadun weeyaan dhexdhexaad fii baabi sifaat illaahi sifaatka ilaahay baabka ku saabsan subxaanahu watacaala bayna ahli tacdiili اljahmiyati kuwa sifaatka ilaahay dafiro oo jahmiyada ah iyo wahli tamhiili kuwa ilaahay ku shabaho makhluuqiisa almushabbihata ee mushabbihaada tilmaamaha ilaahay marka laga hadlayo ahlu sunnadu waxay u dhexeeyaan kuwa ilaahay tilmaantiisa dafiraayo oo dhahaya ilaahay kor ma jiro hoos ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro dafiraayo kor ma jira dhahaya ilaahay iyo waxay u dhexeeyaan kuwa ilaahay ku shabbahaya makhluuqiisa oo markay sifo ay sheegaanba sifadii yacnii ka dhigaaya midii bani aadamka oo kale mushabbihada waxaa ugu weynaa ninkii la dhihi jiray hishaam ibnulxakam ee shiiciga ahay shiicadii hore mushabbihay ahaa jireen marka ahlu sunnada marka waxay u dhexeeyaan kuwaan tilmaanta ilaahay quluwii intay ku sameeyaan ihbaadkii bay quluwi ku samaynayan oo say u sugaayaan bay waxay leeyihiin tilmaanta ilaahay waxay la mid tahay tilmaantii makhluuq kuwan kalena mucadiladuna way ka gaabinayaanoo maba soo gaarayaan heer ay sugaan tilmaanta ilaahay subxaana watacaala marka ahlu sunnadii waxay leeyihin tilmaanta ilaahay ha la sugo marka la sugaayaan ayaan makhluuq lagu shabihi marka hal la sugo waxay ku khilaafeen mucadilo yaan lagu shabihin makhluuqna waxay ku khilaafeen mushabihay ku khilaafeen wasadkaasaa lagaa rabaa marka adigana tilmaanta ilaahay gacan markuu ilaahay sheegto sug ha diidin marka aad sugtana dhinaca kalena waxaad ku dadaashaa inaad inaadan u ekaysiinin ifatsifaatu اlmakhluuq baab اasmaa صifaat waa baab ka mida abwaabta caqiidada meeshaan marka muhiim waa tirsada baabka koowaad shiiku muxuu ka dhigay baab اlasmaaءi wالصifaat oo wuxuu yidhi fahum wasaطun fii baabi صifaat اllaahi subxaanaه wa tacaala bayna ahli الtacطiili kuwa wax dafiro aljahmiyati ah wa ahli الtamhiili almushabihati ah baab marka waa kaas marka waxaa lagaa rabaa marka ibaat bilaa tashbiih tanziihun bilaa tacdiil qaacidadaas marka qoro ibaatun tilmaanta ilahay in la sugo ibaatun bilaa tashbiih ibaatkaagu waa inuunan ka dhalanin tashbiih tanziihun bilaa tacdiil markaad ilaahay xumaan iyo nuqsaan kagu fayso waa inaynan ka dhalanin inaad tilmaan ilaahay u diiddo ou leeyahay ayb taas waa taas wahum iyagu wasadun weeyaan dhexdhexaad fii baabi afcaali illaahi ilaahay afcaashiisa baabka ku saabsan tacaalaa sarreeyey bayna aljabriyati bay u dhexeeyaan iyo walwaciidiyati kuwa waciidiyada la yidhaahdo oo min alqadariyati ah iyo wahayrihim afcaasha ilaahay afcaasha ilaahay qadarka dabcan wuxuu u jeedaa qadarka afcaasha ilaahayna waxay u dhexeeyaan buu yidhi laba qolo qolo waxaa la yidhaha jabriya qolo kalena waxaa la yidhaahdaa waciidiye meeshaan dhegaystan waciidiyada walwaciidiyati min alqadariyati qadariye iyo jabriye uu soo qabo ahlu sunnada waa u dhexeeya baabkan qadarka marka la joogo afar martaba uu leeyahay martabada almartabat اluulaa waxay tahay martabat اlcilmi ilaah inuu og yahay wax kastoo adduunyada ka dhaca martabatu alcilm inuu ilaahay og yahay cilmi uu leeyahay waxa dhacayo martabada labaad waa martabat اlkitaaba ilaahay inuu qoray waxa dhaca shay kastoo dhacayo maqaadiiru اlkhalqi ilaahay waa maqaadiirtan makhluuq ilaahay waa qoray kan saddexaad waxa ay tahay martabatu cumuumi اlmashii'a wixii uu qoray ee khayr iyo shar waa dhacaya laabudda inay dhacaan wax hor istaagi kara mala midda afaraad waxa ay tahay afcaasha addoommada ay samaynayaan ficilka aan samaynayna ilaahay baa abuuray annaga waxma iska kaansan karna ilaahay baa abuuray afar martaba sooma afar martaba soomaana sheegin cilmigi kitaabadii cumuumulmashii'a iyo martabada afaraad afcaal اlcibaad annahaa makhluuqatun inay tahay afar martabada ayb marka nimankan marka maraatibta intaa la eg ee afarta ah martabada cilmiga qadariyadii hore khaylaan iyo macbad iljuhani iyo qadariyadii hore waa beeni jireen qadariyada dambe oo hadda sheekh uu ka hadlayo muctasilada nimanka la yidhaahdana ayagu waxaa weeyaan martabada ugu dambaysa afcaalulcibaad bay beenin jireen oo waxay dhihi jireen addoommada ficilka ay samaynayaan ilaahay ma abuurine addoommadaa abuurtay ayay dhihi jireen imaamu shaafici iyo imaam axmedna waxay dhaheen xaajuuhum bilcilmi xaajuuhum bilcilmi kuwan dambe waxaa kula doodaan cilmiga oo waxaad tidhaahdaan ilaahay subxaanahu watacaala ma og yahay ficilka addoonka yaa abuuro ayagu waxay ku dhahayn maogta addoonkaa abuurtay dayib ilaahay ma ogaay addoonkan inuu ficilkan samaynaayo inuuna mase ma ogeyn noo sheega hadday dhahaan ilaahay hore waa u ogaay ficilkan addoonkan inuu samaynaayo hadd hadduuba cilmi u lahaa inuu isaga abuuray maxaa diidaya marka hadduu ogaalba u yeeshay souma garan haddii ay yidhaahdaan maya ilaahay cilmi uma lahayne hadduu ogaaday ficilkan markuu dhaco ogaadayna hadda way gaaloobayaan bay dhaheen marka way gaaloobayaan maxaa yeele ilaahay bay jahli u nisbaynay qadarku marka maraatibtaas markaad garato inuu ka koobmo shaekhulislaam tadmuuriyada waxuu sheegaa saddex daa'ifo daa'ifo wuxuu ku magacaabay majuusiyatun daa'ifo kale wuxuu ku magacaabay mushrikiyatun daa'ifo saddexaad wuxuu ku magacaabay ibliisiyatun saas daa'ifou sheegay daa'ifada la yidhaahdo majuusiyada waxa ay tahay kuwa dhahaya yacnii addoommada ficilkooda iyagaa abuurto walidaalika addoonka asaa ishanuuni karo asagaa isbaadiyayn karo shuqul ilaahay uu ku leeyahayna ma laha wax abuurisana ilaahay kuma laha taasay marka soo qaateen qolo waa kuwaas mushrikiyada kuwa la yidhaahdana waa sida kuwa mushrikiintoo kale ahe waxay leeyihiin addoonku marba haddii uu qadarka dadkan dhulka joogo qadarka ilaahay bay u hoggaansan yihiin marba haddaynan ka bixi karin oo warqad bidbidayso dabaysha ay bidbitinaysoo kale ay yihiin wax mas-uuliyada ma laha amarka iyo yacnii ficil ma laha addoonkaani mar hadduunan ficilba aanu lahayn kuwa ugu sii daran waxay dhahayaan marka ee addoonkaanu ilaahay bouba adeecsan yahay marka mar haddii qadarkii ilaahay uu iskaga kaa socdo gaal iyo muslim waxaad doonta ahaawe qadar ilaahay maadaama aad adeecsan tahay khalaasaa tahay waa fiicantahay waa nimanka ibnu carabi iyo jabriyada kuwa ugu daran ilaa uu yidhi marka yacnii uu leeyahay kalaamku markuu ka hadlaayo kullu kalaami اlbariyati kalaamuhu sawaaءun calayna nasruhu wa nidaamuhu khalqigu wuxuu ku hadlaayo o dhan waa hadalka ilaahay ila ilaaha ka hadal siinayo mt hadal ilaahay waay sawaaءun calaynaa nasruhu wa nidaamuhu gabayada iyo hadalka caadiga kulli isku mid waay markaa ilaah waxay gaarsiisay inay yidhaahdaan fircawn markuu leeyahay ana rabbukum laclaa waa saxsanaayay dheh wax hadlaa waaba ilaahayba caqaa'id aad u foolxun marka jabriyada kuwa ugu daran waa addoonku marka wax mas-uuliyada male bay dhaheen walidaalika marka waa majbuur waa qasban yahay addoonkan majbuur weeyaan ahlu sunnada marka labadaas qolo oo qolana ay amarka iyo nahyigay xoojisay sharcigay xoojisay qolo oo waxay tihi addoonka asagaa mas-uul ah shaqo ilaahay uu ku leeyahay male waa qoladii hore qolana waxaa weeyaan qadarkii ilaahay bay xoojiso waxaan ilaaha soo qadaro bis unbay eg istaagtay laakiin mas-uuliyadda addoonka ou lahaayo inuu waajibaadkii guto xaaraanta ka fogaado waa tireen addoonkii waa mas-uuliyad tireen marka qolana sharcigay ku xadgudubtay qolana sharcigay diiddayba iyo mas-uuliyadda addoonka sooma garana ahlu sunnadii marka waa u dhexeeya oo waxay yidhahdeen qadarka ilaahay waa jiraa wax alla uunan qadarin ma noqon kartid adiga hanuun iyo yacnii laba iyo baadi ilaahay baa kuu qadaro laakiin ilaahay wax allaala wixii aalad wuxuu ku siiyey aad wax ku fahmi lahayd ficilkiina aad ugu dhaqaaqi lahayd addoonku marka waxaa weyan ikhtiyaar ayuu wax ku doortaa sharta hadduu doorto iyo hadduu khayrka doortaba addoonku marka waa mukhtaar ficilkiisa ugu dambayntiina mashii'ada ilaahay kama dhexbixi karo sharcigiina marka xoog bay saartay dhinacii kalena amarkii nahyigii sharciga xoog bay saareen qadarkii ilaahayna ma aynan inkirin marka jabriyada iyo qadariyada iyay u dhexeeyaan qolada marka mushrikiya wuxuu ugu bixiyey mushrikiintaa qadarka xujaysan jiray oo waxay dhihi jireen iyagu sayaquulu اladiina ashrakuu low shaaa allahu maa ashraknaa walaa aabaa'unaa walaa xaramnaa min shay waxay dhihi jireen yacnii annaga shirki ma aanan samaynayn hadduunan ilaahay dooni lahayn shirkigooday deliil waxay uga dhigteen ilaahay baa qadari jabriyaday marka shabbahaan markakuwaas kuwaanna majuusiye waxaa loogu magacaabay majuusta waxay aaminsan yihiin laba khaaliq koonkan yacnii inay jiraan addoonka ficilkiisa isagaa abuurto dhulkay cirka iyo addoonkana ilaahay baa abuuray dheh laba khaaliq ay sugeen waa kuwan oo qadariyada la leeyahay marka calaa kullin marka labadaasay u dhexeeyaan oo waxay leeyihiin addoonku amarka iyo nahyiga wuxuu ku doortaa ikhtiyaarkiisa mashiicada ilaahayna ma ka dhex baxsana oo waxa uu dooranayo wax ilaahay qadaray waay kama dhex baxsan labadaas marka sidaas iskugu keenaan wahum iyagu wasadu weeyaan dhexdhexaad fii baabi afcaaliillaahi ilaahay afcaashiisa bayna aljabriyati iyo walwaciidiyati bay u dhexeeyaanoo min alqadariyati iyo wagayrihim ah oo ahlu sunnada markaa waxay rumaysan yihiin bianna allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax kasta inuu awoodo oo wuxuu awoodaa an yahdiya alcibaad addoommada inuu hanuuniyo wayuqalliba quluubahum quluubtooda uu gedgediyo waa sharaxee wa annahu maa shaaa kaana wuxuu doona ahaanayo wamaa lam yasha lam yakun falaa yakuunu fii milkihi fii mulkihi maa laa yuriid mulkigiisa wax aanu ilaahay doonin ma ahaanayaan walaa yacjazu can infaadi muraadihi muraadkiisa kownigaa inuu fulana ilaahay wax caajisgelin karaa ma leh kama aajisnkama caajis noqdo kama caajisa wa annahu khaaliqu kulli shayin min alacyaan wax kastoo la arkaayo acyaana ilaahay baa abuuro wاsifaat tilmaan kasta ilaahay baa abuuro wاlxarakaati dhaqdhaqaaq oo dhan ilaahay baa abuuro wayu'minuuna ana alcabda lahu qudratun addoonku inuu qudro leeyahay rumaysan yihiin wa mashii'atun inuu leeyahay wa camalun inuu leeyahay wa annahu mukhtaarun addoonku inuu wax doorto walaa yusamuunahu majbuuran addoonka inuu dirqisan yahay ma ku magacaabaan idilmajbuuru qofka majbuurkaa waa man ukriha calaa khilaafi ikhtiyaarihi majbuur yaa la yidhaaho qof lagu qasbay wax isaga uusan rabin wey kaasaa waxaa la yidhaha majbuur ayb wuxuu yidhi marka sheekhulislaam raximahullah sidoo kale jacala alcabda mukhtaaran ilaahay addoonka wuxuu ka dhigay mukhtaar mid wax doortay limaa yafcalhu wuxuu samaynayo fa huwa mukhtaarun muriidun addoonku marka waa mid mukhtaaroo doort wax dooranaayo muriidun oo wax doonaayo wallaahu allana khaaliquhu midka isaga abuuray wa khaaliqu ikhtiyaarihi ikhtiyaarkiisana isagaa sameeyey waa sharax sharaxa sheekhay ku taallaan yacnii waxaa weeyaan addoonku isagaa wax doortou ku yidhi allana allana addoonkou abuuray ikhtiyaarka uu addoonku samaynayan ilaahay baa abuuray wahada laysa lahu nadiirun imaamu albukhaarina kitaabka yani masaladan wuxuu ka alifay kitaab dhanoo khalqu afcaali ilcibaad la yidhaha whada laysa lahu nadiiru fain allaha laysa ka milihi shayun laa fii daatihi walaa fii sifaatihi walaa fii afcaalihi majmuuc alfataawaha juska saddexaad saddex boqol toddobaatan iyo afar safadiyadana hadal saasoo kale ah ayuu ku yidhi sheekha raximahullah marka masaa'il alqadaa'i walqadarna waxay u dhexeeyaan nimankan dhahayo afcaasha addoonku samaynaya ilaahay ma abuurin addoonka afcaashiisa isagaa abuurtay iyo kuwan dhahaya addoonku ikhtiyaar ma leh oo waa qasban yahay dhahaayo ayay u dhexeeyaanoo iyagu waxay leeyihiin addoonku ma qasbana oo waa mukhtaar waxa uu samaynaya isagaa doortay waana muriid iraadadiisa leh weeyaan oo ilaahayna u dhahayo wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah mashii'a addoonka loo sugay ee dhinaca kale waxay leeyihiin marka addoonku ikhtiyaarka waxa uu samaynayo afcaasha yacnii addoonka uu samaynayo yacni ama ikhtiyaarkiisa iyo isaga lafti lafsad ahaantiisaba ilaahay baa abuuray marka ilaahay waxa uu doonayo looxulmaxfuudka ku qorayna ma ka dhex bixi karo oo milkiga yacni mulkiga ilaahay iyo yacni koonkan wax ilaahay aanu doonin iraada kowniya uunan ku doonin ma ka dhici karaan marka baabu afcaali illaahi tacaalana saasay ku yihiin laba baab buu hadda ka hadlay baabu alasmaa'i waasifaat iyo baabu alqadaa'i waalqadar ayuu ka hadlay baababka marka u dhiman baabu اlwacdi wاlwaciid weeyaan iyo baabka saddexaad baabu masaa'il اlasmaa'i wاlaxkaam iimaanka iyo baabka ku tacalluqo iyo baabka saxaabada shantaas baab marka waa abwaabta caqiidada ahlu sunnada ay ku wareegto waaye ruuxu shantaas baab hadduu ahlu sunnada ka waafaqo oo si saxiixa oo uga waafaqo waxaa weeyaan waa qof ahlu sunnada ictiqaadkeedii haayo ayuu noqonayaa hadday wax ka khariban yihiinna oo abwaabtan baab ka mida uu ahlu sunnada uu ku khilaafsan yahayna hadda inta uu ku khilaafsan yaho ahlu sunnaha uu ka fog yahay dawaa'ifta ahlu bidcadana qolo shanta baabba ka fog qolo yacni afar baab qolo saddex baab qolo laba baab qolo hal baab yay u qaybsamaan marka waxaa caqiidada noqonayo oo dadka ahlu sunnada lagu faaruqaayo ama qofka uu kaga mid noqonayana waa caqaa'idkan ahlu sunnadu ay isku waafaqeen w ee kelimaad yacni waxaa weeyaan cusub oo muxdad ah oo aan la aqoon jirinoo kutubta aan ku oolin dadka in imtixaan looga dhigo oo la yidhaahdo waxaas maxaad ka qabtaa kaasna maxaad ka qabtaa kaasna maxaad ka qabtaa ama ashkhaas mucayano hebel hebel min annaas dadka in imtixaan looga dhigo oo la yidhahdo fulaan min annaas yacni maxaad ka aaminsan tahay haddaad waa fiican yahay dhahdana siduu rabe ay noqotana ahlu sunna haddaad haddaad dhihi weysana in markaa sunnadii qofka looga bixiyo taas marka sheekhulislaam ibnu taymiya fataawaha wuxuu leeyahay waa taxasub caynu taxasub waa taas oo kale qof imaam axmed gaaraayo oo kale iyana zamankanoo laysku imtixaanaa ma laha nacam a'imo yacni culammadu ku ijmaaceen jalaaladooda iyo weynidooda way dhacdaa in la yidhaahdo qofkii hebel ka hadlo fatahimu calaa diinihi laakiin dadaan la aqoonin ama haddii la yaqaanana ay daa'ifo un taqaano keliya in dadkii imtixaan looga dhigo axmed bin xambal waa laysku imtixaani jiray la dhaho abwaabtaan oo dhanna laga madoobeeyeyba qofka oo aanu dhinaca uunan ka milicsanaynin sideedana imtixaanka culammadii salafka xaafid ibni diisiil iyo waxaa waxay ku tilmaamaan oy ku sheegaan imtixaanku inuu bidco yahay qofka in qof lagu imtixaanoo layidha hebelka warran maxaa hebel ka aaminsan tahay hadaad jeclaatana soo raba haddaan nacdana waxaa weeyaan sida kale wuxuu leeyahay marka alimtixaanu diinu اlkhawaarij imtixaanku waa diinta khawaarijta qof sunno sheegana iyo manhaju salaf inuu imtixaan dadka diin uga dhigo caqaa'idkan saxiixa aanu ka hadlin ama ay ku yaraato mushkilada waxay tahay caqaa'idkan ay kugu yaraadaan marka naam intay tani kugu yaraatood adugu meelaha marka wax ka soo xogxogto waxay leedahay iyadu yani mushkiladeeday leedahay inta marka caqaa'id ahlisunna usuushooda mutafaqa ay ku yihiin in marka wax lagu dhiso qofka wax markuu ku dhisaayana inuu aqoon u yeesho dabcan laabudda waxay tahay yani daruuri bay tahay shantaas baabuu marka kitaabkan oo ku dul wareegaya masaa-ishoo dhanna shantaanay soo gelayaan kutubaha kale ay culimmada uga hadlaan marka wixii culimmadu saa ay uga hadli jireen sida ay tahay marka in looga hadlo oo aimada uga hadli jireen wixii kalena marka waa kaasaa abwaabtan saddexda ahee dhiman insha allahu tacaala casharka dambaan u ajilaynaa wabilahi towfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم